ka taataabanayna insha allahu tacaala waxaa la yidhaahdaa alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa waa laba kelimo oo runtii ka baxday aragtida ruuxa muslimka ah guud ahaan gaar ahaan kuweena jooga dhulkan reer galbeedka waxa weeye kelimadda walaa iyo baraa muslimiintu waxa weeye kulligood waxay isu yihiin qiyaado ayay isu yihiin hogaamiye iyo kudayde dabakace mid kasta midka kale uu hogaamin karaa aayaadka iyo axaadiista qur-aankana ma jiro mawduuc kaga daliil badan axaadiista nebiga ee aayaadka qur-aanka ma jiro mawduuc kaga daliil badan oo uu kaga noqnoqon og yahay kelimadaasu hadday lunto labadaa kelimadood hadday lumaan in aan gaaladii waxba la dhaamin waadna arki doontaan waxyaabaha ay ka yidhaahdaan ahlulcilmiga ina min raxmat اllahi tacaala wacaظiima lطfih an jacala arisaala اlmuxamadiya khaatimata arisaalaati الsamaawiya wajacalaha kaamilaة saafiyata naqiya laa yaziiqu canha ilaa haalik sidaas ayuu leeyahay raxmadda ilaahay waxaa ka mid ah iyo naxariista uu noo galay weynankeeda inuu risaala almuxamadiya ka dhigay risaaladii khatimaysay oo soo xiraysay risaalaadkii samaawiga ahay rabbi noo soo diri jiray noogu soo dhiibi jiray akhyaarta bani aadamka ugu sharafta badan leh wuxuuna ka yeelay mid saafi ah risaaladaas oo daahir ah oo kaamil ah ciddii ka weecatana halaag unbaa lagu sheegay inay ku dambaynayso sacaado iyo liibaantay labada daarood wuxuu ilaahay u qoray kuwa raaca risaalada tan khaalidada ah kuwaas oo qiimeeyo qadariya xaqa qatrihaa u qadariya risaaladaas waxaanay ugu qumeen wafqa maa araada allahu tacaala wa calaa wafqi hadyi nabiyihi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo si waafaqsan shariica almuxamadiya iyo hanuunka nebigu noola yimid waxaanu ku magacaabay duulka sidaa yeela owliyaa'ahu buu ilaahay ku magacaabay iyo wa xisbahu yani xisbigiisii iyo owliyadiisii ayuu ilaahay ku magacaabay kuwa risaalada isu taaga ee siday aheyd u meelmariya wuxuu ilaahay dhurdaran iyo bacownimo ku xukumay iyo dalla iyo liidanaan cidda ka leexataa waddada risaaladaasu tilmaamayso oo dariiqaas gafay ee dhan uga leexda wuxuuna ku magacaabay owliyaau shaydaani wa jundah shaydaanka owliyadiisii iyo ciidamadiisii baa ilaahay ku magacaabay marka wa aslu hadihi arisaala kalimatu tawxiid kalimat adayiba waxaa la yidhaha kalimatu alikhlaas kelimadaasoo macnaheed yani lafdigeedu yahay laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulu llah ibnu quyam aljawzi ka la yidhaha ibnu lqayim wuxuu ahay sheikh caalima oo la yidhaahdo sheikh lislaam ibnu lqayim ibnu lqayim wuxuu leeyahay raximah llah kelimada tan cadiimada ah laga soo hadlay waa darteed baa loo taagay miisaanka qiyaamaha loona dejiyey buugta iyo kutubta lagu qoro xasanaadka iyo sayi-aadka suuqa jannada iyo naartuna wuxuu ku furmay laba kelimada iyada ah diidmadeeda iyo yeelisteeda wa biha inqasamat alkhaliiqatu ila almu'miniina waalkaafiriin kelimadaasana khalqigu wuxuu ugu qaybsamay dad mu'miniinahe rumaysana raacay ee meel mariye iyo in diidaya ka hortimid macnan wa lafdan abraar iyo fujaarow ku kala magacaabo kuwana baariyaal baa la yidhaahdaa qaarna fujaar baa la yidhaha baarigu waxa weeye axadka ka eedbeela ilaahi abuurtay iyo uunkaba faajirkuna waa ruuxa ku kaca dembi kasta ee jira waxaa lagu asaasay diinta islaamka kelimadaas baa lagu asaasay darteed ayaana seefgal looga bixiyey jihaad awgiis waana xaqullaahi kelimadu calaa jamiici alcibaad addoomanka oo dhan ayay u tahay mataqaanaa kelimad xaq ku ah xaqiiqata hadihi alkalima murakabat min macrifati ma jaءa bihi rasuulu salى اllahu عalayhi wasalam cilma watasdiiqi bihi caqda waliqraari bihi nudqan walinqiyaadi lahu maxabatan wakhuduuca marka sidaas ayay kelimadu waxay xaqiiqo u tahay iskana korsan tahay macrifadii wixii nebigu la yimid la aqoonsadou keenay nebigii baan rumeeyey wuxuu sheegana ma aqaan war la sheega ma aha waa tanaaqud weeye isburin weeye ruuxaa sidaa isburinaya markuu leeyahay nabigaa lasoo diray n rumaysnahay waxa laala wuxuu sheegana war uma hayo marka taas ilaahay hanagala yaabo oo ku ba- nagu badan tahay cilmi ahaan in la oqonsado waxaa kelimadu ka kooban tahay tasdiiq haddii la yidhaha rumayn qalbiga laga rumeeyana caqdan baa la rabaa in qalbiga lagu gooyo lagu gunto kelimadu waxay sheegtay qiritaan baa la rabaa lagu qiro lafdi ahaan afka ay kaga timaado marka saddexdaas ayuu ka kooban yahay baysiga islaamku wuxuu ka kooban yahay kelimadu afka looga dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo xubnahana laga fuliyo waa bayska islaamku uu leeyahay u la yimid marka calaa khilaafin fiihi sida ay qabaan rag kamida mataqaana muslimiinta firaqa ku dhex jira oo qaarkood leeyihiin macrifaa kugu filan laakiin taasi hay haata mataqaana ma aha waa murjia saddexdaas ayaa ugu yar wax qofku uu ku karo ruux muslimoo ilaahay rumeeyey in haddana lagu camal faro daahiran wa baatinan sida muuqata iyo laabtaba in kelimadaa lagu camal faro laguna fuliyo dacwo ahaan oo kelimadaa nafteeda loo dadaalo oo la gaarsiiyo uunka intiisa kale oo aanay gaarin oo aan fahmin bixasbi alimkaan marka intii suuragal wixii ku ah kamaalu lxubbi fillaah ayay kelimadu sheegtay dhammaan yacni kaamil ahaan alla jeclaansho walbuqdi fillaahi alla dartiis keliya loo caroodo oo aadan adiga wax kaa maqan u caroonin iyo wax lagaa sheegay alla dartiis u carooto marka diinta wax la gaarsiiyo nebigaaga wax la gaarsiiyo ruux muslima laga gardaranya wax la gaarsiiyo taas ayaa ah albugdu fillaah walxubu fillaah walcadaau lilah alla dartii loo bixiyo walmanci lilah haddaad diidana alla dartii aada u diiday iyo in ilaahay yahay keligiis ilaaha keliya iyo macbuudkaaga aada caabuddo marka cibaado lagu leeyahay wejigoo dhulka la dhigay keliya ma aha ama la soomo bil kamida ramadaanka ama xaj la aado waa kuwa shacaa'iru tacabudiya leera maaldhig kuwaas waaba waajibaad kuwa kaloo waajib ahaa jira oo mataqaana ruux kasta ku waajiba iimaankuna aanu soo xasilaynu imaanaynin kuwan muuqdaahina aanay ka ansaxayn la-aantood sida ducada iyo tawakulka iyo rajada iyo khawfka iyo khashyada isku halaynta isku aadinta raja ka qabidda waxayaan waxaanoo dhan waa cibaadaad ilaahay iska leeyahay waxdahu keligiis oo asiga inaad haddaad wax baryaysa barido maxaa jira ducada markaan usoo laabano adducaau huwa alcibaada ayaa nabigu leeyahay ama adducaau mukhu lcibaada waaba dhuuxi ducadaba waa dhuuxii cibaadadan leeyahay marka dariiqa loo maro arintaas iyada ahe tawxiidkaa waa tajridu mutaabacati rasuuli sala allahu calayhi wasalam in la dhartiro la qaawiyo raacitaanka nebiga tilaabooyinkii iyo taakooyinkii uu maray daahiran wa baadinan adoon waxba banaanka dhiganaynin oo aan laabta ku reebanaynin ama aan banaanka uunka muujinaynin lagana daboosho isha laga xirto iyo qalbigaba in aad hareeraha eegto meelo kale maa siwa allaha wa rasuulahu wixii alle iyo rasuul ka soo hara qowlkood aad ka afhaysatoodan damba ka gelin marka waxaa la dhihi doonaa ahlulcilmiga iyo dadkii kaleetana miyaan la dhegaysanan oo loo dhug lahaanin maaha dadkaasi waxay gelayaan waxa alle iyo rasuul laga qaadanayo maxaa jira kalaamkoodii unbay kusoo gaarsiinayan wax jeebkiisa kuulama imanayo kelimadatan cadiimada ah bikulli mafaahiimiha wa macaaniiha inta fahamkeedu dhammaan iyo macnaha ay leedahay iyo muqtadayaadka ama waxyaabaha soo raacaya keensanaysa la imaanayso iyo waxyaabaha ay ka hortegeyso intooda badan wuxuu ka yacni baaba-ay bani aadanka maanta dunida ku nool intooda badan ilaa man raxima allah in alla u naxariista maahine wa min hadihi lmafaahiim waxaa kamida bal min ahamiha waxaa kamida mawduucu lwalaa'i walbaraa mawduuca ka beri noqoshada iyo xiriirinta mawduucaas baa kamida uguna daran mafhuumkan asiga ah oo caqiidada ah wuu ka maqan yahay maanta waaqica xayaatada muslimiinta ilaa man raxima rabbi fa ina dalika laa yuqayiru min xaqiiqatiha shay-an laakiin xaqiiqadeedii waxba ka zuulin maayo haddii kumi ka tagto ama aalaafi ka tagto xaqiiqadii kelimada waxba ka doori mayso sideedii unbay ahaan maahina kelimada intay soo raacdo meesha xunaday aadeen uma raacayso dalika ana albala ana alwalaa walbara huma asuura alficliya waa suuradda ficliga ahee falitaanka ah litadbiiqi alwaaqici ama waaqica oo la dabaqo lihadihi alcaqiida ay laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullah walan tataxaqaqa hadihi alkalima fi lardi ila bitaxqiiqi alwalaa'i liman yastaxiqu alwilaa ilaa la xaqiijiyo wilaha ciddii istaahisha oo mudan loo xaqiijiyo iyo walbaraa'i minman yastaxiqu lbaraa'ata minhu iyo in laga beri noqdo banaanka laga maro ciddii mudan in laga banaan maro ee faraha laga qaado dadka qaarkii waxay u maleeyaan mafhuumka kan caqiidada ah inuu ka mid yahay qadaayaadka juz-iga ah ama qaybaha ama mataqaanaa inuu yahay xaaja thaanawiya ama shay iska maaragtay darajo labaad iyo mid saddexaad gelaya islaamka haddii la yidhah walakin xaqiiqat اlamri annaha qadiyatu iimaanin wa kufr waa iimaan iyo kufri qadiyaddu mar haddii walaa iyo balaa ay isaga kaa khaldanto ama aada welihii ka tagto berihina ka tagto beri banaankana aadan ka marin wixii mudan wixii ku xiro shay raacid mudanna aadan raacin kufri iyo iimaan labadaasaad mid raacday maxaa jira haddaad wixii alla xiriiri ku yiri xiriirisay waxa weye ruux muumin ahaa tahay wixii alla xiriiri ku yiri haddaadan xiriirin wixii alla ka har ku yirina aadan ka harinna waxa weye kufrigii baad ku dhacday kama qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ttakiduu aabaءakum وإkhwaanakum أwliyaaءa in istaxabu اlkufra calى اliimaan duulka loo dhawaaqay ee iimaanka ilaahay u qiray wuxuu leeyahay laa ttakiduu ha ka yeelanina aabaءakum kuwa idin dhalay وإkhwaanakum iyo kuwa idinla dhashay أwliyaaءa kuwa aad daba kacdaan oo idin wado idin horgala in istaxabu lkufra cala aliimaani shardigaasaa lagu xiray hadday jeclaystaanay kufriga islaamnimada ka jeclaystaan iyo iimaanka oo ay dad noqdaan aan ku toosnayn islaamki iyo iimaankiiba loogama harin intaas waman yatawallahum minkum ciddii raacday ayaa la haystaa laakiin cidda ka weli dhigatoo dabakacda oo minkum idinka mid ah muslimiin haddaa tihiin waxay raaceen aabbayaashii iyo inamadii iyo walaalayaal iyo qaraabo iyo qabiil bay waxay ku raaceen dulm iyo kufri waman yatawallahum minkum fa ulaa'ika hum daalimuun kuwaas daalimiin wey hadda daalimiintu macnaheedu daalim waa kelimad gudaheedu aad uu aada u weyn yahi wax badan qaado kufrigaa kamid a shirkiga caadiga ahaa kamid ahay uba badan tahayba inay ku timaado dulmu lcabdi lilah dulmu lcabdi lirabbih ayaa ugu weyn dulmu lcabdi lilcabiid baa jirta addoomanka dulmiyo u dhaco ou dilo ou xoogo oo ou xanto dulmu lcabdi linafsihi ayaa jirta ayana addoonku inuu naftiisa dulmo bitarki alwaajibaati yacni iyo inuu ku xadgudbo wixii laga reebay oo uusan ka harin naftiisa ayuu u loogay cadaab marka naftiisa u dulmay kaas cid kale ma dulmin amaa kan alla dulmay ee allaya uunka wada sinay ciddow xiriiri yidhi aan xiriirinin ciddow ka har yidhina aan ka harin kaas waxa weye ka ku dhacay dulmiga weynu alla dulmay allow cid kale la simay wey macnaha amaba ka hormariyaba marka ana alwalaa'a walbaraa'a ruknun min arkaani alcaqiida alislaamiya waa rukni caqiidada islaamka ka mid a wa shardun min shuruudi aliimaan takaafala canhu kahiiru min annaas waxa weeye shardi shuruudda iimaanka kamida weeye waxaa in badan ayaa ka kaafil noqoto moog oo ismoogeysiiyey ila meel walbay ku yaalaanoo kitaabka iyo sunada baa baalkaad soo rogtay suurad kastad akrida ku jiraane seebaa cidi u moogaanaysaa ismoogeysiin weeyaa laleeyahay marka in badane dadka kamid oo sidaasa ku dhacday qaar badanna ihmaal bayba ku sameeyeeno waabay mataqaanaa isaga tageen oo waa xaqireenba waxaa isku marka dheehantay amuurtii diinka oo dhan iyo dunidii waa isku qasantay gaalkiiyo muslimkiiyaan la kala oqooninoo isku dhafmayba ciddii la xiriiri lahay ciddii laga go-i lahay ayaanba la kala oqooninba bal waxay gaadhay in muslimiintii iyo gaaladii ay isku qasan yihiin ay kala guursadaan oo mataqaanaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee generationis muslim ay aabayaasheed soo ahayn gaalay wadanayso odagii ama habartii raalli ay ka tahay marka maxaa abu dhibaatadan maxaa keenay alwalaa walbaraa meesha ka maqan cid la raacoy cid laga haro ayaanay oqoonin cid la xiriiriyo cid la gooyaysan oqoonin ciday xalaal tahay guurkeeda iyo ciday xaaraan tahay kala oqoonin marka arrintaas iyada ah waa lagu dhacay waana ku jiraa aad bay noogu badan tahay waxaa batay mufridiinta kelimada tan ifraadka ku samaynaya ama tafriidka ka gaabin iyo dhaafitaan caqiidada tan in badan ayaa hareeraheeda ka dhawaaqday oo kelimadan ku dhawaaqeen inaanay waajibba ahayn wanacaqa naaciquuna xawlahaa wadarabuu jutraanaha gidaaradeedii ayay ku qaraaceen bimacaawili hadmin haqiilatin wa khatiira fii nafsi lwaqti yacni dubooyin waaweyn ayay gidaarkeedii ku qaraaceen say u dunto oo laga zuuliyo gaalada ee muslimiinta gidaarka u dhexeeya si layskugu darmaba sida aada garanaysaan in badan oo kamida saaxada dacawaadka ku jira ee saxwada islaamka sheeganaya qaarkood baa waxay leeyihiin ha lala tukado gaaladoo ha la soo dhaweeyo caruurta meel ha la wada geeyo ha isbartaano inaanaan dhibaato u keenayn ha ogaadaano taasi ma diin baa mase diinteennu waxay leedahay laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaaa in istaxabu lkufra cala aliimaan aaway aayaadkan xaggee lagaga tegey xaggee loo wadaa arrintaas iyada ahay ku badatay beryahan dhegahanaga waxaa ka mid a in u nasab sheegata islaamka iyo muslimiinta laakiin islaamku beri buu ka yaha kuwa waxaa samaynaya ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inaanu nagu badinin dhexdanada mahalkoodao kaleeto iyo kuwa lamidka ah maxaa jira waxay noo wadaan guri ba-ay ayay isugu geynayaan guri ba-ay ayay isugu keenna geynayaan kuwa layidhi waaxalluu qawmahum daara albawaar ayayna geli rabaan alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran ya kuwa ilaahay nicmadiisa kufri ku bedelay nabiyow ma og tahay baa layidhi wa axalluu dejiyeen qowmahum dadkoodii bay daala daaral bawaari baaba ay hoogga daartiisii dejiyeen kuwaas ayay noqonayaan haddii dib loosii raaco marka arrintaas iyada ah waa arrin khatiir ah qarkana aanu u taaganaha maalin walbana dhacda kamaa qaalat jala dikru yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wanasaara wliyaa qolaa gaara ayaa isha farta laga geliyo la taabtay yahuud iyo nasaar ayaa la taabtay ahlu kitaabka gaar ahaan ayaa halkan lagu sheegay awliyaha ka dhiganina kuwa aad daba kacdaan sayn u noqotaan waxay sameeyaan samaysaan ha noqonina bacduhum iyaga qaarkood baa awliyaau bacdina qaarka kala hogaamiya waman yatawallahum minkum cidda idinka idinka mid ahe sheegata kuwaas daba kacda fa inahu minhum adinka idinkama mid ahan ayagoo kamid yahay macnaha waa gaal kale oo yahuudiya nasaaro kamid yahay sidaas ayaa mataqaanaa lagu kala baxayaa marka ina allaha laa yahdi alqawma haalimiin waxay kutusaysaa yani khitaamka aayaddu dhaalimka ku dhamaysa fahum dhaalimuuna lianfusihim walirabbihim wey waliummatihim wey ina allaha laa yahdi alqawma haalimiin ilaahay ma hanuuniyo in badan oo dariiqa xaqaa ma tusiyo cidda waxaas dooratay ee ku kacday dulumka isaga ah fatara aladiina fii quluubihim marad waxaad arkaysaa in badanoo laabtooda marad ku jiro maradkaanu ama waa marad lkufri ama waa marad nifaaq ama waa marad mataqaanaa waxaa la yidhaha xiqdi iyo xaasidnimo iyo tamac adduunyo waxaasoo dhan baa isugu tegaya fatara aladiina fii quluubihim marad waa badan yihiin laabta jirada jirooyinkeeda yusaaricuuna fiihim kuwaasay u dhaqtamayeen u kala hormarayeen gaaladaahee la sheegay yahuudda iyo nasaartay u tartamayaan inay raalli ka noqotay oo hoos galaan oo bartaan isbaraan ayay u ordayeen tayga u xirtaan marka haddaad warsatid waxay ku leeyihiin waxaan ka baqaynaa in banaanka nala ka helo ee waa isu qarinaynaa xoogaa waa isu waa ya in banaanka nala ka helaan diidaynaa bay leeyihiino dhibaata maalintay dhacdo annagu aan badbaadno inta kale la helhelo meelaha ya aayaddu maxay leedahay ilaahay ma waxbuu ka tegey yaquuluuna nakhshaa an tusiibanaa daa'ira waxaan ka baqaynaa balaayo wareegay inay nagu dhacdo haddaan gaalada ka leexano banaanka maro marka ilaahay wuxuu leeyahay facasa allahu an ya'tiya bilfatx aw amrin min cindih fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin oo ay noqdaan kuwa ka shallaaya ficilka ay ku kaceen ilaahay inuu fatxi iyo faraj u furo muslimiinta maanta la dullaysto ay kula liitaan ayaa laga yaabaa marka idinkana belo wareegay idinku dhacdo markaad ka cararayseen belada sidaas oo wixii ay laabta gashadeen ay ka shallaayaan baa laga yaabaa aayaddan iyada ah waxay waana dabaqaysaa maanta waxa aan ku jiro iyo ficilada aanu samayno agarka nagu sameeyo marka alwalaa macnihiisu waxaa weeye xubullah wa xubu rasuulihi sala allahu alayhi wasalam wa xubu saxaabati wataabiciin saxaabada iyo intii raacday wa taabici taabiciin intii sii raacday iyo dhammaan waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin ilaa qiyaamaha laga gaaro inta ixsaankaas diinka ee toosan ku raacda ayaa la yidhaahdaa xidhiirintooda marka ama yacni la xiriiriyo kuwaas la ayido kuwaas la dhoweeyo kuwaas taas baa wala ah ama albaraau macnaahu waxaa waye bukdu man khaalafa allaha wa rasuulah loo caroodo in kastoo alla khilaafta oo rasuul khilaafta oo saxaabo khilaafta taabiciin khilaafta muuminiinta muwaxidiinta khilaafta oo gaalo iyo mushrikiinba ka mid a iyo munaafiqiin muslimiin sheegtaan mubtadiciin diintii khaladay fusaaq ku xadgudbeen diintii ilaahay ka fogaadeen iyo daacadiisii intaasoo dhan weeye inta in laga beri noqdo ay diintu sheegayso fakulu mu'minin muwaxidin lilah multazimin liawaamirihi wa nawaahihi sharciya tajibu maxabatuhu wa muwaalaatuhu mu'min kastee muwaxida ee fuliyey awaamirta ilaahay kana haray nawaahida sharciga wuxuu ka reebaya sharcigu waxaa waajibaysa in la xiriiriyo la dhoweeyo la walaashado la jeclaado loo gargaaro gacan la siiyo wa kullu man khaalafa dalika ciddii arrinkaas khilaaftana wajaba taqarubu ila allah waxaa waajibaysa ilaahay in loogu dhowaado tacaala dikruh bibuqdihi u carooshadiisa qofkaas wa mucaadaatihi colaadintiisa wa cisyaanihi ku gacansayrkiisa iyo kalaaxashadiisa iyo wa jihaadihi bilqalbi waalqaalib ya muuqaal iyo laabba lagala dagaalamo bixasbi alqudrati waalimkaan wixii kuu suuragala oo awoodaadu tahay ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa adinka colkiina iyo colka aan leeyahay isku daro waa mid maxaa jira wixii alla u cola adigana col bay ku yihiin mar hadduu alla u col yahay qofkaanu ou ilaahay mataqaana ka leexday u inkiray u diiday ama ku caasiyey ama uu ku bidca abuurtay waxau diin ka dhigin diin ka dhigay dhammaantood waa la goynayaa dadkaas marka cadow allow istaagay marka ha ka dhiganina ilaahayna leeyahay cadowgeyga iyo kiinaba awliyaaa kuwa aada xiriirisaan madax ka dhigataan adinku aada wadataan jeceshihiinood laabta gashataan tulquuna ilayhim bilmawadda jeceyl aada ku qaadataan ad u ridaan mawadadu waa jeceyl xadaaf waqad kafaruu ayaga oo diiday bimaa jaa'akum min alxaq wax allaale wixii xaq hay idin soo gaaray oo kitaab iyo sunno ahay diideen gacan ku gacansayreen saad u jeclaanaysaa markaad u xariirinaysaa aayaadka ilaahay ee ku soo arooray baabka kan kitaabka nuskii waa ka badan yihiina la yidhi yacni dumnan iyo waxaa weeye mujaaharatanba marka ilahay aayad kale wuxuu ku leeyahay laa tajidu qowma yuuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir yuwaaduuna man xaada allaha warasuulah ma arkaysid muuminiintaa la amaanaya markay fiicnaayeen wey maanta ma ah iyo ciddii dambe fiicnaataba laa tajidu ma helaysid haddaad eegtood raadiso qowman ummad yuuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhiri aakhire iyo rumeeyan bilah labadan mawduuc alimaanu billahi walyowmi alaakhir haddii lagu yidhaahdo lixda rugni oo mataqaanaa waxaa lasoo koobay dimnan iyo loo sheegay mataqaanaa guud ahaan imaanka aheyd duul arrintaasu ka sugnaatay yuwaaduuna inay jeclaanayaan ay isjeclaysinayaan man xaada allaha alla cid khilaaftay wa rasuulahu khilaaftay walow kaanuu haba ahaadaano kuwaa khilaafay ilaahay aaba'ahumba ha ahaadaan kuwii dhala iyaga ow abnaa'ahum ama caruurtoodii ha noqoto ow ikhwaanahum ama walaalahood ha noqdaan ow cashiiratahum qaraabadoodii ha noqoto marka halkaa waxaa lagu gooyey xiriir idin dhex mari kara inta ilaahay goysay iyo adiga ow cashiiratahum waxaa laga hadlayaa cashiiradu waa qaraabada kugu dhow iyo kuwa kasii sarreeya ilaa qabiilkii gaarsiiba soomaalidu waaba wada cashiiro kulligeed ulaaika duulka sidan yeelay ee gooyey intii alla goysay kataba fii quluubihim liimaan iimaan baa ilaahay u qoray ugu qoray looxulmaxfuudka wa ayadahum wuxuu ku adkeeyey ku ayaday biruuxin minhu isaga ayaa xaggiisa ka ayaday ee nina ma samaysan karo arrintaas inuu colaadiyo aabbihii iyo walaalkiis iyo waalidkiis inuu gooyo alla dartiis ninka ay ka suurtowdo nin iimaankiisa alla agtii ka qoran yah weeye marka ma jeclaadaan mana xiriiriyaan man khaalafa allaha wa rasuulah allah iyo rasuul cid khilaaftay ma xiriiriyaan mana mataqan dhoweeyaan walow kaanuu aqrabu qariibin dadka kii ugu dhowba ha noqdaano mawadada iyo muwaalaadka xiriirinta iyo jacaylka lilaahi walirasuulihi unbaa iska leh walilmu'miniina almuwaxidiin mu'miniinta muwaxidiinta oo alla kali yeelay biuluuhiyatihi wa rubuubiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi ku kali yeelay kuwaasoo keliya ayaa iskale jacaylka iyo mataqan xiriirinta ama aayadda kale ee sheegaysa gaaladu inay iyagu isxariiriyaan isdhoweeyaan muuminiintuna isu weli tahay ilaahay wuxuu leeyahay walmu'minuuna waalmu'minaat dumarka muuminaadka ah iyo ragga muuminiinta ah bacduhum awliyaau bacdin ayagaa weli isu ah ma jiro qofaan weli lahayn muuminiinta gabadha waxaa u weliyaa aabbaheed walaalkeed ina adeerkeed adeerkii soo haray haddii alla hadii la waayo muslimiinta guud ahaan maba dhacdaba wilaayo la-aan ya'muruuna bilmacruufa isfaraan oo macruufka ee khayrka ilaahay diintiisa lagu ogoonsaday yay isfaraan wayanhawna waxay iska reebaan can ilmunkari munkarkay iska reebaan wayuqiimuuna salaata waxay ogaan salaada ilaahay ku leeyahay ayay ogaan iyo sunankaba wayu'tuuna zakaa zakaadka ayay la baxaan oo waa zakaatu amwaalihim wa abdaanihim ayay dhiibaan wayudiicuuna allaha warasuulahu allaya rasuul ayay adeecaanay ka dambeeyaan fii amrihim wa nahyihim ayay ku raacaan maya walaha iyo baraa la sheegayo kallaaxashada iyo ku-xirashada la sheegay awthaqu cura aliimaani xargaha iimaanka kuwa ugu adadag weeye awthaqu cura aliimaan xargaha islaamka kuwa ugu sugnaan badan halka ay ka guntan yihiin ama ka xiran yihiin wa huwa min min acmaali lquluubna waa yahay laabta ayuu mataa ku jiraa laakin tadharu muqtadayaatuhu cala allisaani waaljawaarix laakiin waxay ka muuqan arintaasu carabka iyo xubnaha wuxuu ka samaynayo qaala calayhi salaatu wasalaam man axaba lilah ruuxa alla dartii oo keliya wax u jeclaada wa abqada lilah alla dartii ugu carooda wa acdaa lilah alla dartii u baxsada wuxuu bixinayo maala wa manaca lilah alla dartiina u diida faqad istakmala aliimaana iimaankiisii ayuu kamishay ruuxaas asiga ah waa loogu marakacay in iimaankiisu uu kamilmay ruux kale ma samayn karo sidan alla keliyaad wax u jeclaatay alla keliya aad wax u necbaatay alla keliya aad u bixisay xoolahaagii alla keliya dartiis ayaad u diiday oo maalka haddaad halkan ku bixido waxaa weeye macsi kama fara banaanaanayo waxaan banaanayn in xoolahaaga lagu iibiyo iyo meelo aan ku habboonayn ayaa diiday qofkaasu faqad istakmala aliimaana maxaa jira ilaahay keligiis ayuu xiriiriyey iyo ciddi xiriirisa ilaahay oo ambiye iyo saalixiin iyo muuminiin muwaxidiina ah marka kaas ayaa mataqaanaa asna ilaahay xiriiriyey marka kelimada la yidhaha alwalaa walbaraa ama kelimatu laa ilaaha ila allah anaha juzun min macaani shahaada waay horta alwalaa walbaraa waa macaanida laa ilaaha ila allahu juz ka mida maxaa jira macnaheedu waxa weeye laa macbuuda bixaqin ila allah ma jiro mid gar lagu caabudo oon alla ahayn wa bidalika tanfi lilaahiya yacni ilaahnimo ayay diiday kelimadu camaa siwa allaha tacaala waxaan alla ahayn ayay u diiday inuu macbuud noqdo marka ilaahnimu diiday cidda ilaahnimo sheeganayso kule ilaah baan ahay ee caabud ma arkaysid runtii ma arkaysid laakiin macnihii ayaa lagu sheegaya waxaa lagu leeyahay sheikh hebel cirkay adulkau kala hayaa waxaa mataqaanaa toddobaatanna cirkay kor u hayaan toddobaatanna watad waay toddobaatanna magaciisi way waa lagu sheegaya wax alla waxaad u baahan tahay lahela roob baa lahela ilmaa lahela awlaada lahela qabri baad soo bariday miyaadan cibaado samaynin uma yaqaanaan dadka qaarkood inay cibaado sameeyeen cibaadada lagu sheegaya ilaahnimaad samaysa ta'liihaad samaysa ilaah baad samaysatay min duuni illaahi ah marka taas ayaa lagala hadlaya dadka kan camaa siwa allaha tacaala yacni ayay u diiday ilaahnimo kelimadu waxayna u sugtay lilaahi waxdahu laa shariika lah laa ilaaha markaa tiri ilaah oo dhan wax la caabudo cibaado xaq u leh ayaa diiday waxaadna u sugtay markaad ila allahu tiri allaha xaqa lagu caabudo oo macbuudka runtaa ahaad u sugtay waxdahu laa shariika lah macnaa dalika ana albaraa'a min kuli maa yucbadu min duuni illaahi mahmaa kaanat suuratuhu inaad ka beri noqotood ka banaan marto wax allaale wixii alla ka sokeeya suuraddiisu nooc kastaba ha noqotee dhagax ha ahaado jurmi ha ahaado samaawi ah ama mataqa weli saalixa ama mataqa nabi mursalaba ha ahaadee markay cibaado noqoto allah keligii iska leh markay tuugmo noqoto allah keligii iska leh rajo iyo khoof alla asaa iska leh raqbe iyo rahba alla keligiibaa iska leh tawakul iyo wixii lamida iyo khoof iyo khashya alla keligiis baale macnuhu waasaan takhsiisu alcibaadati lilahi waxdahu laa shariika lahu fii uluuhiyatihi wa rububiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi asma'diisa magacyada qurqurxano alla leeyahay oo kaamilkaa iyo sifaadka wan wanaagsan iyo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa inaad u sugto shariig la-aan saas baa lagaa doonayaa cidda qabri ka cid qaadatay ma aysan sugin arrintaas iyada ah idan kalimatu tawxiidi hiya aslu lwalaa walbaraa marka waxaad ogaatay kelimada tawxiidku inay asal u tahay alwalaa walbaraa fi diyaana alislaamiya yaquulu shaykhu lislaami ibnu taymiya wuxuu leeyahay raximahu llah laysa lilquluubi suruurun wala ladatu taama yani waxa weeye quluubtu ma laha farxad dhadhan kaamilana ma laha ilaa fi maxabat illaahi ilaahay jecelkiis ma ahine iyo wataqarubi ilayhi loogu dhowaado mima yuxibuhu ilaahay wuxuu jecelyahay loogu dhowaado walaa tumkinu maxabatuhu mana suura gasho ilaahay in la jeclaado ilaa bilicraadi ka jeensasho can kulli maxbuubin siwaahu mid la jeclaado alla ka soo hara dhammaantiisa oo laga jeensada maahine oo loo diido jeceelka ilan iskama leh wa hadihi xaqiiqatu laa ilaaha ila allah whiy milaة ibrahim اlkhalيil عalayh الsalaam وsaئir اlanbiyaaءi wاlmursaliina salawaat اllahi wasalaamuh عalayhim ajmaciin sidaas ayay ahayd diinta samaawiga ah laga soo bilaabo min ladun aadam ilaa mataqaana qiyaami saaca saasay ahaanaysaa diinta saxiixa oo islaamka la yidhaahdo amaa waxyaabaha kale oo dad iyo wax laysku daro waa ummadu waxay samaysatay wax diinana ma ahan wa min huna kanat اlkelima ay laa ilaaha ila allahu walaa-an wa baraan nafyan waihbaatan saasay ku noqotay walaa-an lilahi walidiinihi walikitaabihi wa sunati nabiyihi muxamed wa cibaadihi saalixiin saasay ku noqotay laga weli yeesho la daba kaco wa baraa-un laga banaan maro min kuli daaquutin cubida min duuni illah daaquut kasta ee la caabudo alla ka soke qaala tacaala faman yakfur bidaaquuti wayumin billah faqad istamsaka bilcurwati اlwuqaa ruuxii ka furta ka fogaada daaquud dhammaantiis wayu'min billaahi allana rumeeya faqad istamsaka wuxuu ku dhegay ou cuskaday ou si fiican uga gacan buuxsaday bilcurwati alwuqaa xarig sugan oo aan furanaynin oo meeshuu ku xiran yahay aada ugu tegayso marka xarig ilaah gacantii ku jira u qabsaday ruuxaas maxaa jira daaquud uu ka furtay allow ku xirtay wa qaala jallat cadamatuh waladiina ijtanabuu daaquuta an yacbuduuha wa anaabuu ila allahi lahum lbushraa fabashir cibaad marka kuwa daaquud ka fogaaday inay caabudaan bal wax la caabudo inuu yahay halkaasaad ka ogaatay wa anaabuu ila allahi ilaahay u noqdeen keligiis lahum lbushraa janno ayay leeyihiine fabashir cibaadii addoomankayga ugu bishaaray sidaas ilaahay aayad kale wuxuu leeyahay allahu waliyu ladiina aamanuu ilaahay baa wuxuu u yahay weli horjooge maamule dabare arrimahooda ku filan dhulka muuminiinta ah yukhrijuhum wuxuu ka saaraa min adulumaati buu ka saaraa mugdiyada faraha badan leh oo shirkiga iyo kufriga iyo nifaaqa iyo waxyaabaha la wado meelaha ku dar calmaaniyada iyo dimuqraadiya waxa la sheegoo dhan oo insaanku nidaamyada uu qoro dhammaantood waa dulumaad dulumaatun bacduhaa fowqa bacdin dulumaad isdul saar saaran wey oo mid oo mid ka sareeya aayaddu ku dhama waxaa weeye idaa akhraja yadahu lam yakad yaraha mugdiga jira yani hadduu gacanta ka soo saaro jeebka arki makaro farihiisa marka mugdiyada dulumaadkaasu ay yihiin ila nuuri ayuu usoo saaraa waa nuur lislaam ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun kuwa muslimiinta gaalaysiinaya waxyaabahan u horkacayaan xunxunka ah gaalo ku xiriirinayaan ama ayaga dhexdoodiba gaalnimo iyo calmaaniya dhex keenayaan waxa weeye walhi alla ka goostay ee gaala ku xirtay ulaaika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduuna wa fii hada yaquulu shaykhu lislaami maxamed ibnu cabdilwahaab wuxuu leeyahay waclam ana alinsaana maa yasiru mu'mina billah insaanku mu'min alla rumeeye noqon maayo ilaa bilkufri bidaaquud inuu daaquud diido oo ku kufriya maahine wadaliilu fii qowlihi fii hada alaayaat saabiqata dikri aayadkan saddexdaa aanu soo sheegnay ayaana daliil u ku leeyahay wa kelimatu tawxiidi walaaun lisharci illah wa balaaun yani wa baraaun mima siwaah in lagu xirto alle oo keliya lagana furto wax allaal wixii alla ka soo hara oo nidaam ah oo jaangooyo ah oo dadku sameeyaan marka waxa weeye daaquud kelimada la yidhaha waa lagu noqnoqdaa inaan la fasirina laga gudbana ma ahan mid idin qabata runtii waxa weeye kelimada daaquud la leeyahay waxay leedahay macaani fara badan oo ku soo aroortay daaquud waa kullu ma adii lasoo gaabiyo kullu maa yucbadu min duuni illahi wax allaale wixii la caabudo alla ka sokeeyaa la yidhaahdaa haddii la kala yaryareeyo waxaa weeye shaydaanku waa daaquud ilan halay caabudo yidhaha maqaam cibaado istaagaa nin allaale ninkii kitaaban kitaabka allahayn qore yidhaaha laga sharciyaysto daaquud baa la yidhaahda kii ku xukuma dadka daaquud baa la yidhaha kii naftiisa cibaado isu sharaxa daaquud baa la yidhaha kii aydoo la caabudaa arkeen diidin daaquud baa waxaana noo dhawaaqid marka waxaad ogaanaysaa caalamka islaamka dadka maanta xukuma dawaaqidu ay kulligood marka la isku daro daaquudna waxa weeye nin allaale ninka dad xukumay ee sharciga ilaahay aan ku dhaqin maxaa jira muxuu ku dhaqaa sharcigiisau ku dhaqaya iyo baarlamankiisu waxay gooyeen ciday rabaan ha noqdaane marka waxay dhahaanba low mekarisay dhahaan low ilaaha iskale cid kale ma laha alaa lahu lkhalqu wاlamru ujeeda abuurista u iska leeyahay su alle abuurista dadka u leeyahay ayuu u leeyahay waxaan samey waxaanaha samayn sharciga ayaana meesha istaagaya cibaado ayuuna keenaya maxaa jira ka dhowrsigiisa iyo ilaalintiisa iyo dabakicidiisa cidda khilaafta waa sharci diin aho cibaado ah marka waxaa weeye kufrun waxaa weeye birububiyat اllahi subxaanahu wa tacaala wa kufrun biuluhiyatihi subxaanahu labada kufriyu isku yahay mataqaanaa sharcigan alla qorin in la daba kaco la rumeeyo oo lagu dhaqmo marka haddii arintaas waxayna keena weliha alle ayay goynaysaa cid kalead ka dhigata weli iyo horjooge iyo macbuud maxaa jira sigaad ka sharciyaysatay sidaas wey kelimadu say ku sheegayso ama aayaadkaanu ay noo sheegaan haddii lasoo gaabiyo ilahay wuxuu lehy subxaanaه wa tacaala fii suurati اlacraaf itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum waxaad raacdaan waxa alla xaggii laydinkaga dejiyey oo min alkitaabi wasuna nabowiya ah walaa tatabicuu min duunihi wliyaa kuwa awliya ahe ka soo hara ha raacina ha ku dayanina haku ha ku xiranina markaasaa nala leeyahay weliba qaliila maa tadakaruun ay tadakurukum qaliil intaad waxgarataan baa yaraa nala leeyahay weliba waana run maxaa jira nin baa isu keen sharxay cibaadadiisa noo sheegtay runtaa waayaa la yidhi magarat marka waxa weeye qaliila maa tad kelimada tawxiidka waa baraa-un min xukmi ljaahili weliba xukunka jaahiliga ah amaba mataqaanaa waxaa la yidhaahdaa sharci beeleedka mataqaan geedka hoostiisa lagu gooyo xeerarka xeer qabiilka ah kulligood waa shariica jaahiliya oo alle looga leexday oo shaydaan lagu xirtay maxaa jira waxaan alla goyn bay gooyaan waxaan alla qiimeyn bay qiimeeyaan noocaan alla u qiimeynay u qiimeeyaan waxaa lagu leeyahay annaga iyo reer hebel waxaan siinaa ninkaan iska dilo conton ilahay conton waayo ma dhihin ninka dhiiggiisa boqol waayo yiri so meeshaasu ma ahan mucaarada ilahay aad caadti soo maha aad tiri wax ma garatid annagaa garana dhibaatadeena nacam waxaad aragtay gacan baa laga gooyey ilig baa laga riday il baa laga riday faataxda akriyaa la iska bax socod lama sinin dhiigiis waad ogtihiin kulligan waa samayna waa xeer jaahili waxaa weeye welihii alle ayuu mataqaanaa iyo kelimadii tawxiidkii ayuu meel uga dhacay waxaa la raacay xukunkii raacana la yihi mid aan ahaynaa la raacay marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaana isagoo naga dhacdhacsiinaya kelimada waman axsanu min allahi xukman liqowmi yuuqinuun war waa kuma midka alle ka xugun fiican oo aad u xugun tagtaano waana la weydiiyey ay laa axadda axsana su-aalan jawaab laga rabin istifaamka inkaari wey ma ujeeda ma jiro alle midka xugun wanaagsan ee la qaato gartiisa ama go-aankiisa marka sidaas marka nala leeyahay waxa weeye waxaa la og yahay inaan waxaan ku kacayno marka kelimada tawxiidka waa sidaas ayay kuula hadashay diintuna sideedaba waa kelimadan tawxiidka tafsiiraadkeeda marka ilaahay wuxuu ku leeyahay aayad kale subxaanahu wa tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun afa xukma aljaahiliya ma jaahiliya xukunkeed bay qaateen war ha qaadanina ay yabquuna dalbayaanay raadinayaan weliba waman axsanu min allahi xukman liqowmi ay laa axadda axsana xukman ma jiro ilaahay midka xugun wanaagsan ya liqowmin oo yaqiiniyeen alla waxdaaniyadiisa rabbinimadiisa ilaahnimadiisa yaqiiniyeen baa laga hadlaa xukman liqowmi yuuqinuun marka kelimada ilaahay subxaanahu watacaala tawxiidku waa bara laga beri noqday min kuli diinin gayra diini lislaam diin dhammaanteed wax laga diin yeeshaa laga beri noqday aan diinta islaamka ahayn sida ilaahay leeyahay waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu marka koowaad horta laga aqbali maayo waxba kuma dheefayo caawo oo dhan buu baadari taagan yahay wuxuu u socdaa mashriq iyo maqrib africau aadaya intaasoo dhan uu dad usoo kaalmeynaya haddii loo eego ficilka uu sameeyo daahirkiisa laakiin waxa way hal bacad lagu liso waay bal hal bacad lagu liso qoyaan baa lagu arkaa dhulka kiisa qoyaan dhulka gaaraa male xataa marka waxaa weeye buufin la dalooliyo neefa ku jirtay waay xabdi wax la yidhahdo xabdul acmaala sugaya marka waxa weeye waman yabtagi kayra alislaami diinan falan yuqbala minh waxaa u daba kacda intaas wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhirana inta khasaartay oo hoogtay oo ba'day u gelaya oo mataqaanaa naftoodu jahanamo ay ugu marka ku baaba'day marka kelimadu waa nafyi iyo ihbaat tanfi arbacata ashyaa'in afar shay ayay diideysaa kelimada tawxiidku oo laa ilaaha ila allahu lagu leeyahay wa tuhbitu arbacata umuurin afarna way sugaysaa tanfi ilaahiyata ayay mataqaanaa diideysaa ilaahnimo dawaaqiid bay diiday andaad bay diiday arbaabna waa diida kelimadu in rabbi laysu noqdo laysu sharciyeeyo sharciyan alla qorin laysugu xukumo sida aayaddii tiri ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaahi walmasiixa bna maryama waxay yeesheen gaaladii yacni rabbiyaal bay waxay ka dhigteen alle ka soke kuwo ay ka go-aansadaan marka cadiy ibna xaatib radia allahu canhu nabiguu ag joogay diinta nasaarada ayuu ka soo islaamay wuxuu yidhi yaa rasuul allah maa cabadnaahum uu yidhi ma aanaan caabudi jirin buu yidhi nimankaa iyaga ah ee qasaawusada mashaa'ikhda gaalada laga warrabaa iyo yahuudda iyo nasaaradaba markaasuu wuxuu ku yidhi war miyaanay xalaal idinka xarimin nacam waa naga xarimeen miyaanay xaaraan idin xalaalayn nacam waa noo xalaaleeyeen idan fa tilka cibaadatuhum iyaahum uu yidhi taasaa cibaadadooda ah ma ujeedaa marka ciddii wax xalaala kaa xarinta ama wax xaaraama ku xalaalaysa waxaa weeye ee adna ku raacdo rabbi baad ka yeelatay sharciyeeye ah alla ka soke sidaas weeye macnaha lagu leehay maanta maxaad aragtaan caalamulislaami waxaa lagu wajahay amaba muslimiinta een gurbada ku jiraan yurub iyo america ribadu waa idin xalaal baa laydin yidhi geryagata arrinkaas waxaa ka qodan mool weynaada ee ka qodan ha ku dhicina ma ujeeda yaan lagu dhicin arrinkaas sida uu dhawaaqayo ma aha arrinkaas oo u dhawaaqayo ma aha wax ilaahay kitaabkiisa ee sunada nabigu xarimeen ninna ma xalaalayn karo wax kasta uu yahay waxaa jira marka afartan shay waa afar shay u baahan macaani mataqaanaa aaliha ayay diideysaao wax cibaado leh ayay diida kelimadu inaanay jirin dawaaqid ayay diida kuwan hadda idin sharxayay daaquud iyo daaquud iyo daaquud yacni waa alla ka soka mid la caabudo nooc kasta ha noqday andaad bay diida kuwa alla lala simo jaceelka lagula simo qudrada iyo cadamada weynanka iyo kacabsida lagula maxabada lagula simo alle ayaa midiyaa la yidhaha alle midna male didina male ya ku kasoo horjeedana ma jiro ku la simana ma jiro alle sidiisaba waa fardi marka sidaas darteed kelimatu laa ilaaha waxay diiday intaasoo dhan marka afartaas arrimood ayay diiday banaanka ku dhigtay iyo wamaa fii macnaahum wixii macno qaba maxaa jira ilaah waxaa la yidhaha wixii aada u qasato shay ula qasado ama manfaco inuu kuusoo jiido ama shar ou kaa difaaco imaa fii jalbi manfacatin aw dafci madara labadaas wixii aada u hoos gasho ayaa ilaah la yihaahdaa anta mutakhiduhu ilaahan waa macbuudan ad ka dhigatay haddaad waxaan allahayn sidaas u hoos gasho dawaaqidu waxa weeye man cubida min duuni illahi wahuwa raadin asoo raalli ahaa la caabuday ama waa israshaxay in la caabudo maanta dhan lagu tasbiixsado ama wax lamida loo sameeyo ayuu mataqaana kulli duqaadu waa sameeyaan ou addoomanka faray ama waa maqlay mana reebinoo kama dagaalamin sida cali radia allahu canhu uu u baabi'iyey kuu yidhi anta anta war anta anta maxay tahay waa wareeray yidhi markaasa anta alilaah waaye waxaa loola jeedo wuxuu yidhi halaysoo ururiya kulligood wixii ka noqon waaye o dhan dabha lagu shido yidhi maujeeda markaasay ka dartayba arrintii oo waxay noqotay inuu yidhaahdo ay dhahaan haddaan rumaynay inaad ilaah tahay maxaa jira ilaah baa naar ku aarsada ya tafaaqamat ilmushkila ya waa sii weynaatay ma ujeedaa ilaah baa naar ku aarsadan ognahay dhaheen marka ilaah la sheegay tahay ya ma ummadana la dhamay karaa marka sidaas ayay mataqaanaa arrinta andaad waxaa la yidhaha maa yajdibuka can illaahi xubuhu wixii jaceylkiidu alla kaa leexiyo lisababi xubihi jaceylkiisa awgiis oo mataqaanaa min ahlin wa zawjatin wa maalin ah ya ama xaas ama ehel ama owlaad ah aw maskanin guri aad jeceshahay ama cashiira aad aad iyo aad ugu xirantood ilaahay u khilaafto dartood usoo duldisho dadka ama usoo dhacdo waxaa weye waxaasoo dhan waxay noqonayaan andaad bay kuu noqonayaan iska ilaali waan ognahay inanka la yidhaahdo reerka reerka qabiilkaaga ama reer hebel ayaa wax la yeelay shalay nin laga dilaya maantay waranka qaadanaya kuwa osan oqoonin weligiis aragaysan maalin xataa isu gefin oo soo dildilaya idan taas nafteedu waa ka weli yeelasho maxaa jira wuxuu ku kaca oo ku fadhiistaa qabiilka naceybkiisa ee jeceelkiisa ee alla kuma xira ujeeda alla dartiis inaad waxu disho oo diinta meel mariso ayuu dilkuugu baneeyey oo keliya iyo qof uu ku waajibo dil oo lasoo xiray oo ogolaaday oo ictiraafay oo lagu markhaati kacay oo mataqaana dhiig islaameed gale oo laga goynayo kaasna waa lagu ogolaaday hadduu zinaysto oo muxsin yahana in dhagax lagu dilo ayaa ilaahay baneeyey ruuxa diinta ka baxa oo ridooba in la dila isigana la baneeyey mataqaan intaasaa islaamka dhiig banaan ka jirta marka nabiga markii uu lahay qofkii yiraa laa ilaaha ila allahu maalkooda iyo dhiigooda waa iga xaaraan ilaa yani inay ahaato ilaa bixaqihaa ay xaqi lislaam wa xisaabuhum al xaqi lkelima xaqulkelimadu waa intaas qofoodon sheegnay oo banaan yahay dhiigoodu wa xisaabuhum cala allahi caza wajala xisaabtooduna allay u taallaa aniga iima taalo saasuu odhan jiray marka sidaas ayaa arrintu waxay tahay arrin la yaab la andaaduna waa kuwaas ama waxa ilaahay leeyahay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan waxaa dadka kamida kuwa alla kasoo ka samaysanaya midyaal ama lamidyaal yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaahi alla say u jecel yihiin ka daranay u jecel yihiin oo hadduu kula simo wuxuuba ahaan lahay mushrige hadda min duunihi tegay oo kuwaasooba aada u jecel yahay alla warkiisa kuma jiro marka waxa weeye yuxibuunahum ka xubillah laakin waxaa la xasuusinayaa aladiina aamanuu ashaddu xuban lilah kuwa alla rumeeya ilaahay jeceelkoodu daran yahay oo kuwaasoo dhan ka sarreeya marka kuwaa inaad ku daranto ayaa la doonaya oo wax walbood jeclaataba ay jeceelkaad alla u qabto kasoo ka maran maxaa jeela nafta kugu jirta isagaa ku geliyay nicamka aad rajeynayna asigaad ka rajeynaysaa waxaad hadda haysatana isagaa ku siiyey marashadaba allaha ka dhiga uun marka isaga ayaa wax la jeclaado u sarreeya waxaa kuu haray marka arbaab waxaa weeye man aftaaka bimukhaalafati alxaqi wa adaactahu wax xaqa ka duwan qofka kuu jawaabu diin ahaan kuugu sheega oo aad ku adeecdo waa rabbi baad ka yeelatay misdaaqan liqowlihi tacaala ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illahi walmasiixa bna maryama wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaaha waaxida marka kelimatu tawxiid waxay sugaysaa afar shay ayay sugaysaa oo asaasi ah sida noo soo socota qasdi ayay sugaysaa oo loo qastoo la niyeysto inaad mataqaanaa asiga keligiis aada macbuud ka dhigato ikhlaas ayay sugaysaa aada u barax tirto markaa niyadda aada niyeysanayso iyo ficilka aada samaynayso keligii inaad u barax tirto kownuka maa taqsudu ila allaha waxaan allahin uma qasdaysa fii jamiici acmaalika wa nawaayaaka niyooyinkaaga iyo camaashaada dhan ilaahay keligiis baa u niyeysanaysaa ilaahay wuxuu ku leeyahay wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay-a keligiis caabuda waxna ha la wadaajinina cibaadadiisa sida rajada oo kale ilaah baa iskale keligiis faman kaana yarjuu liqaaءa allahi falyacmal camalan saalixan camal saalixa ha samaysto oo laguu sheegaya weliba walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada cibaadada ou caabudayo ilaahay yaanu cidna ugu darin walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay xukunkiisa cidna lama wadaajiyo sharcigiisa keligiis baa leh ku filan ummadda nooc kasta leh ikhtisaad hadday tahay hadday tacliin tahay haddii ay tahay mataqaanaa jurisprudence iyo xaq la qaybiyo waxaasoo dhan shareicada islaamka ayaa ugu horeysa kulligood marka inaad tidhaahdo intii fiicanan ka qaadanana islaamka inta kalena meelahan ka dadayanana reer galbeedka la qaatay oo cadaalad badan waxyaabahaasu kufri waayo islaamnimo ma aha inta samaysana waa ku gaaloobeen marka waxa weye ta kale waxa waaye maxabada iyo tacdiimka inaan cidna lagula simin baa la doonayaa waataanu soo sheegnay waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah xuban yaliiqu bidaatihi lmuqadasa xubi u qalma daatadiisa dahiran rajada ayuu alla keligiis leeyahay oo loo sugayaa wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska wain yuridka bikhayrin falaa raada lifadlih waxaa lagu leeyahay haddii alla khayr ku taabsiiyo kula doono yani dur kula doono cid kaa faydi karta ma jirto si kasta in adduunka inta joogto o dhan daysuu kaa yimaadiin kansar hadduu ku galo cid kaa daaway karta maleh mawjada asiga aan ahayn isaga waa kaa qaadi karaa isla markaba wa in yuridka bikhayrin haddii ilaahay khayr kula doono falaa raada lifadli ilaahay fadligiisa iyo daaqiisa ciddiide tiraa lasiima hebel waa necabnahay ma jirto yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi wa huwa algafuur الraxiim ay falaa yumaanacu marka ilaahay ninuu dulleeyey cidna ma cizay karto cidow cizayn alla kama qofna kama qaadi karto khawf iyo khashya ayaa jiraan iyo khushuuc iyo tadaruc allah iskale keligiis waxaa la leeyahy liqowlihi tacaala falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum mu'miniina waqaal falaa takhshaw nnaasa wakhshawnii dadka ha ka baqina eh aniga iga baqa aniga io khushuuca dadka kale ma mudna khushuuc waad ka cabsataa bahal meel ka soo booday iyo wax kaa nixiyey khashyadaas looma jeedo khashyatulcibaada loola jeeda waxyaaha waaweyn oo alla leeyahay inaad cid kale uga baqdo risiqa iyo ajasha inaad cid kale uga baqdo taas weeye ta laga hadlayo marka allah iskale kuwaasoo dhan marka qofkii aqoonsada waxaan aan sheegayno cilaaqada ayuu u jaray min gayr illahi subxaanahu wa tacaala wuu u gooye agtiisa iyo indhihiisana kama weyna abaatiisha badankeedu iyo inay aqaawushu badato qowlyaalka lagu hadlayo iyo baatilka faraha badan leh ee adduunka camimay waxay yihiin lama arko inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaa'ah wuxuu mataqana cabsi geliyaa intaa isaga ka cabsato xiriirisa oo mataqan wax uu leeyahay waxyaabaha ad aragteen lala qaylinayo waxay yihiin lama arko tahdiid lmubdiliin waxuu ka taraya lama arko qofka iimaankan gaara lagu tahdiidiyo bilqatli wasijni watacdiib ama xedhid ama xabis iyo cadaabid iyo dil lagu cadaab hadduu dilo ilaahayna agtiisa shahiiduu ka yahay adduunyada dhibka badan lena waa ka tegey kama akhbara tacaala can khaliilihi ibraahima alayhi salaam alayhi wacalaa nabiyina afdal salaam bibaraa'atihi min qowmihi ou ka beri noqday wa taksiirihi liasnaamihim ou jejebiyey asnaamtooda isagoo wiil yar ah weliba ilahay wuxuu leeyahy qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macah waxaad leedihiin kudayasho wanaagsanee kudayda weeyaan ibraahim iyo intii la jirtay oo raacsaneed id qaaluu liqowmihim markay ku dhaheen dadka ay ka dhasheen inaa buraa'aau minkum war beri baan idinka nahay dad yahow waxa aad ku jirtaan namruud aad caabudaan dabkay caabudi jireen namruud baana u suldaanahay wa mimaa he tacbuduuna min duuni illaah waxaad caabudaan oo alla ka sokeena beri baanu ka nahay kafarnaa bikum waa idin diidnay wa badaa bayna mar haddii la isdiido ra'yigu isdiido iimaanku isdiido waxaa soo daahiraya mata wax la yidhaahdo cadaawa wa badaa baynana wa baynakum alcadaawa haddaad maagto alwalaa walbalaaan sugaya cadaawana uma qabo intii kasoo horjeeda ma suura gasho wax suuragala ma aha wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau ilaa goorma abadan fii abad weligeed xataa tu'minuu billaahi intaad alla ka rumaynaysana colaadaasu jiraysaa waxdahu weliba keligiis aad rumaynaysaan waxdahuda waxaa loogu celcelinaya iimaanu billah ilaahay baa wuxuu leeyahay wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun dadku markay alla rumayna xataa waxbay ugu shariig yeelan kale ay ku daraan marka sidaasaa la diidaya marka saasaa loo raacinaya xataa tu'minuu billahi laguma samina waxdahu baa la raaciya marka sidaas ayaa fakullu qowlin wacamalin yuxibuhu llahu tacaala wayardaahu min madluuli kalimat alikhlaas laa ilaaha ila allah ima mudaabiqatan ow tadamunan ama waaba dabaqdayba ama waa daminta dhexdooday ku jiraan wa ima iltizaaman ayada ayaa laasimsatay marka wayuqariru dalika ana allaha samaaha kalimata taqwa ayuu ku magacaabay ilaahay subxaanahu watacaala kelimada cabsida eebe waa kelimada tawxiidka ah haaniya anaha shardun min shuruud اliimaani wاlislaam qaala tacaala tara kahiira minhum yatawalawna aladiina kafaruu in badan baad arkaysaa daba joogaan oo ku xidhaan la saaxibeen oo jeclaysteen intii alla diiday oo ku kufriday marka ilaahay waa ku inkiray labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum waxaa baas lahaaday waxa nafsadoodu ay tusiday ansakhid allahu yaa laga bedelay waxaa u baas leh in alla u carooday calayhim dushooda wa fi naari hum khaaliduun naar ayayna ku waari doonaan inta daba joogta gaal iyo laaciinkiisa walow kaanuu yu'minuuna billah marka iimaankii meesha loogu diiday waatan hadday yihiin kuwa alla rumaysan ahaan lahaayeen wanabiyi kuwa rumaysan hadday ahaan lahaayeen wamaa unzila ilayhi kitaabka hadday rumaysnaan lahaayeen qur'aanka ah munazalka ah matakhaduuhum awliyaaa kama yeesheen horjoogayaal gaalo walaakina kathiira minhum faasiquun intooda badanu fusaaq daacada ilaahay ka fogaatay oo kufriye weeye wa fii bacdi almunaasabaat yasifuhum alkitaabu bilmunaafiqiina faqaala jala dikruh meelaha qaarkood kitaabku wuxuu ku sifaynaya duulka noocaa samaynaya munaafiqiin buu leeyahy waayo waxaanu yidhi bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima bal u fiirso bal munaafiqiinta ugu bishaarey cadaab xun cadaabu bishaaro maaha waa ka nixi way ya waa kuwa munaafiqiintaas aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaaa waa kuwa gaalada daba joogo ka daba saqleeya habeen iyo maalin oon laga reebi karin ama xukuuma ha ahaadaano ama shacab afraada ha ahaadaano ama jamaacaad ha ahaadaano ytakhiduuna alkaafiriina awliyaaa ayay ka yeesheen min duuni lmu'miniina mu'miniintay necab yihiin ay ka wareegsanayaan oon wax la ahayn gaalada bay u ordaya inay ujeedaan marka ilaahay wuxuu leeyahay wax la yaab la waayo ayab- ayabtaquuna cindahum اlciza ma cizi iyo sharaf iyo awood iyo saraynay ka raadinayaan malahe ha ka raadina wey faina alcizata lilaahi jamiica cizi iyo sharaf gacan sarayn iyo awood aan lala loolami karin alle keligii baa iskale cidda ku xerataa leh rusushiisaa leh marka sidaasaa ilaahay leeyahay walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun nifaaqay ku bilaabatay aayadda nifaaqayna ku dhammaatay intaas waaye waxay ku jiraan waxa maanta muslimiinta ka muuqmuuqda dhexdooda oo la leeyahay hebel iyo hebel marka halkaas ee shareecada islaamkuna ay fadhiisiday marka marka la leeyahay faina alcizata lilaahi qaar lama sheegina jamiican baa la kulligeed baa la kulligeed dhammaanteed inteeda inteeda badan ilaah baa iskale marka fa- falyudlab minhu asiga ha laga raadiyo cizigiisa dabakiciisa iyo daacadiisa ha lagu raadiyo cizi saasaa lagu hela laguma helo gaal la daba ordo cizina ma leh bal dulliyow leeyahay aakhiree mid adduunyo aa laga helaa marka aayaadka kan ayaga ah ee ilaahay subxaanahu watacaala noogu soo gudbinayo ma jiro baabkan baab u- ka daliil badan qur'aanka uga badan ma jiro yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu bidaanatan min duunikuma ilaahina leeyahay ha ka dhiganina bidaano qaar aan muslimiin ahayn bidaano waxaa la yidhaha dharka hoose ee la yidhaahdo en- en- en- en- en- dhar hoosaadka sida abuu cumarka aad qabowga ka gashato masantaha iyo funaanada nixka dharkaasaa bidaano la yidhaha laa tatakiduu bidaanatan min duunikum duul aan muslimiin ahayn haka yeelana kuwa idin xog ogaal idin ah la saaxiibtaan oo ogsan inta dhaqaalihiinu la egyahay inta hubkiinu la egyahay inta ciidankiinu la egyahay inta aqoontiinu aqoonyahankiinu la egyahay inta wadaado idinku jirta iyo inta injineeroo idinku jirta kuwa oo haka dhigina gaalada maxaa jira intaasay idinka bixinayn xoolo xer lasuu keenatiin markaa kabacdi subxaan allah waad arteen marka waxaa meeshii taalla marka bidaanaan ka wada yeelana gaaladii marka waxaa laga tegay alwalaa walbaraa marka bidaanatan min duunikum ha- maxaa dhacaya laa ya'luunakum khabaalan dhib idin yaraysan mayaan baa nala leeyahay hadday saa ogaadaan waa tanna haysata maanta waxaad arkaysaa laba dawladood isku moodela a laba dawladood derisa laga kala gedaa kana waxbay dishaa dagaal bay gashaa tanna wax ma gasho waa muuqataa un waa isku moodel isku nooc isku magac ma ujeeda marka sababtu maxay tahay waxa weeye bidaanad waxaa ka dhigata iyo xog ogaal cadowgaagi kanow la jiraa adigana waa ku dabaaljooglea dabaaljooglaa waxa weye marka webiga la galo lagu dhaco ilmaha meeshaan mool maayo kaalayaad leedahay laga had wareejinaya ilin ma ogsan dalaqa kule ya sidaasaa lagu dha ku dhacday marka waa u dabaaljoogleynayaa marka laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum waxay jeclaadeen dhibaatadiina ay canatakum bay jecel yihiin gaaladu aaday u jecel yihin waxay idin dhibaayo qad badat ilbaqdaau min afwaahim afkoodaanba ka maqlay carada ay noo qabaan wamaa tukfii suduuruhum akbar waxaa kasii weyn waxa laabta ku qarsoono aysan sheegaynin oo ku qarsoon waana ognahay taarikh ahanan ognahay ya marka ilaahay wuxuuna leeyahay isagu dhiiggana dhaqaajinaya qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun haddaad wax garanaysaan oo tihiin dad wax fahmaya aayaadka waa idin cadayno ku leeyahay ilaahay iyo axkaam sharciya marka ee howlgala marka sidaas ayaa nala leeyahay oo kitaabka naguna leeyahay marka waa sii socotaa aayaddan suuratu aali cimraan waa qidcadan waa bej dhan ya ha antum ulaa'i tuxibuunahum war kuwiinaan muslimiinta waad jeceshaan waad jeceshiin gaalada saasaa nala leeyahay walaa yuxibuunakum adin ayaguse idinma jecla ya gaaladu idinma jecla adinkuna waa jeceshiin marka ha antum ulaa'i tuxibuunahum walaa yuxibuuna watu'minuuna bilkitaabi kulih kutubtii ilaahay soo dejiyo o dhan waad rumayseen ayaguna waa beeniyeen intooda badan waidaa laquukum hadday idin yimaadiin qaaluu aamanaa waidaa khalow markay tagaan keligood noqdaan caduu calaykum alanaamina fartay idin qaniinayaan hayay leeyihin mataqaanaa waa ku biray lahay hadduu ku arki lahay ciilka uu ku qabo awgeys min alkaydi min ajli lkaydi cara awgeed ou idin qabo farta la qaniinayahay na leedahay suuradan ya qul muutuu bikaydikum inkaaraa lagu yahay caradiina ku dhinta dheh ya ina allaha caliimun bidaati suduur waxa laabtooda ku qarsoona ilaah baa og oo ka warqaba marka anagu ma ogin ilaah baana ilaaliyo ka warqaba haddaan diintiisa ku toosno isagaa waardiyeysanaya laakiin anagiyaa welana laka waaye oo ka beri noqon weyna gaalka daba ordayna habeen iyo maalin marka sidaas ayaa aayaadkanu na farayaan aayadda kale ku jirta في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا kuwa diintiini ka yeesha mahzalo wax lagu jeesteeso iyo cayaar ka yeeshay awliyaha ka dhiganina oo min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum yahuudiya nasaara ya laa tatakiduu ladiina itakaduu diinakum huzuwa walaciba min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum iyo walkufaara markaan waa mushrikiinta kufaartaanu haddii yahuudiya nasaar lasoo sheegay laguna cadfay walkufaara la yihi waa mushrikiinta dadkuna waaba intaasba muslimiinta unbaa lasoo reebay awliyaa aha ka dhiganina waxaana daliil ah waidaa naadaytum ila asalaati itakaduuha huzuwa walaciba dalika bianahum qawm laa yacqiluun markaad salaadii naadisaan allahu akbar allahu akbar oo yihaa muadanku qosolay iskula wareegaan ruuxu sheegaa maqale yidhaahdan hadda waxaaba na la yidhi banaanka yaan laga maqan amar baaba nala siiyaba bal inta iska dhaaf wadamada muslimiinta qaarkood aa la diiday maanta yaan banaanka laga maqan la yidhi sida masar oo kaleeto joornaaladii ku qorada kutubta lama maqli karaa la yidhi marka waxa way way sii socotaa arrintan maxaa jira tunqadu cura alislaami curwatun curwa xargaha islaamka mid midaa loo jari doonaa awaluha alxukmu wa aakhiruha asalaa xukunka sharciga ee maxkamadaha in laga zuuliyo iyo dhaqanka ayaa ugu horeysa yuri nabiga waxaana u dambaysa salaado laisu diido yiri marka salaad isu diid baan joognaa ma ujeeda heerkaasay joogta intii kale waa lasoo dhameeyey marka waxa kale soo dhamaadaan salaada laisu diidaya marka kaligaa la dhuuma haddana la yidhi yaan lagu arag isha yaan lagu saarin laakiin maxaa ka dambe kaligaana ma tukan kartid ka dambe siday shuucigu sameeyeen maxaa jira calmanada labada uqaybsantaha mid ha tukan kule allana ma sheegi kartid iyo mid kule haddaad caabudayso lagal gurigaaga yaan lagu arag maujeeda xafiis iyo dowlad iyo public ha keenana lagu leey saas wey marka labaduba tanaa khatarsan kule aad u moodo mataqan diin waa ogolyaha is leedaha mana ogola marka sidaas ayaa mataqan ruuxa muslimka ah baraarujintan mar walba la isbaraarujiyo aa loo baahan yahay marka kuwa diintiina ka yeesheen cayaar ha ka yeelanina awliyaana la leeyahay licib iyo lahwi bay ka dhigteen diintanadii kitaabkanadii bay inkiraanay leeyihin waxaase muslim haddaad dhegaysato m b r ka waad yaabaysa waxaa islaamka laga sheegayo muslimiinta bal in kutuba laga qoro joornaal laga qoro dad magacooda muslim maxamed iyo cali ay qoraan ee la siiyo garaado iyo mataqa darajooyin waaweyn iyo luqab la siiyo doctora iyo balaayo la siiyo ayaa lagu bilaabo markii horeeto sida salmaan rushd iyo tasliima nasrin iyo mid soomaalihu laga sheegayo holland iyo meelahaas iyo waxaasoo dhan ujeedada wax loo siinaa loo abaal marina islamka ay wax ka sheegeen mogta maanta ninka wax helayo keliya waa ninka islam wax ka sheega ya ninkii lacag raba maanta islamku wax ka sheegaa sidiisaba ma ujeeda munaafiqiin bay adeegsadaan iyagu waxay ka xishoonaya inay sheegaan markaas waxay gaalku ka xishoonaya iyo naac la yidhaahdaan markaasaa weliba laleeyahay fiiri ruuxii muslimka ah ayaa sheegaya diintii mataqaan ya marka arrintaa ayada ah mar hore ayay habooneed in aan ku baraarugsannahay kolley inta badanna waa ku baraarugsantihiin salaadanadii ayay cayaar ka dhigteen iyo waxaan mataqaana ma salaad baa wax lagu qoslo iyo wax lagu mataqaana jeesjeesa ah waa salaad ilaahay waa yahuudiya nasaar iyo wixii mataqaanaa isku aadiya oo raaca sunnadooda iyo mushrikiinta calmaaniyiinta malaaxidada waa kuwa ka yeesheen diintanada huzuwan walaciban ay ka yeesheen ta labaad waxa weeye alwalaa walbaraa awthaqu cura aliimaan waa xargaha iimaanka kuwa ugu xooga badanee ugu sugan lima rawaa axmedu can ilbaraa ibnu alcaazib oo ka wariyey saxaabigii jaliilka ahay buu ka warinayaa wuxuuna leeyahay ana alwalaa walbaraa awthaqu cura aliimaani ayuu leeyahay awthaqu cura aliimaani alxubu fi اllah wاlbugdu fi اllah alxubu fi llahi waa alla dartii laysu jeclaado walbuqdu caroosho filaahi alla dartiis loos loo caroodo marka iimaanku iyo diinku ma kaamil noqonayo ma ma taam noqonayo calamka jihaadkana lama raficin oo lama qaadin lamana ogaanin amar macruuf leesfaray iyo nahyi munkar leeska reebay ilaa bilxubi fi llaahi walbuqdu fi llaahi alla dartii loo caroodo iyo alla dartii loo jeclaado wax maahine walmuwaalaatu fi llahi alla dartii loo xariiriyo wax alla dartii loo gooyo taas weeye walow kaana annaasu mutafiqiina calaa dariiqatin waaxida wa maxabatin min gayri cadaawa ya walaa baqdaa lam yakun furqaanu bayna alxaqi waalbaatil waxa weeye haddii dadku hal meela ku socon lahaayeen isku waafaqsanaan lahayn dariiqo waaxida hal maxabo oo jirta yacni cadaawo la-aan iyo caro la-aan ay ahaan laheyd wax farqiya uma dhexeeyeen xaq iyo baatil sidoodaba diin la-aan iyo diin qabid ee toosni iyo qallooci run iyo been xalaal iyo xaaraan maba kala jireenba walaa bayna almu'mini waalkaafiri waxba uma dhexeeyeen walaa bayna awliyaa araxmaan wa awliyaa shayaan ya shaydaanka awliyadiisa iyo awliyada raxmaanka wax farqiga udhexeeya ama la kala yaqaan ma jireen kadibka iyo mataqaana sidqiga wax u dhexeeya ma jireen saxiixaya faasidka wax ka dhexeeya ma jireen di sidaa la isugu toosnaan lahay ahluraxma duulka laga yuwaanu- yuwaaluuna allaha allay xiriiriyaan awliyadiisay xiriiriyaan ahlu dulmigana waxa weeye yuwaaluuna ahla alfujuuray xiriiriyaan fujuurka ahalkiisa ayay xiriiriyaan iyo walilxaad yani qalloocnida iyo kufriga wayuwax- wa- wa biwaxdat aladyaan ayay rumaysan yihiin waxdat aladyaan waxa weeye nidaam hadda la keena jirina jiray muddo hore oo la yidhaha diinaha oo dhan meel ha isla tagaano oo meel ha ku wada tukadaano oo een ha isu soo dhawaadaan xoogaa isku diin weeye wax u dhexeeya ma jiraan walaalo weeye waa nidaam iyo system jira oo sanad walba shir laga qabto mar een haddana wasaan maqlaaye in caruurihiin meel la isugu geeyaan maqlay wada tukadeen dhowaan ma aqaan hadda arrintaas say xaqiiqa u tahay in kale dad weliba culimo lagu sheegay in ay wadeen ay horjoogeen arrintaa maqalay ugu soo gaadhay haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba inaad ogtihiinna waajibay idinku tahan umalaynaya marka waxa weeye een waxdat aladyaana la dhahaa w- ma suura gasho waxdat aladyaan in buude iyo leesu keeno muslim ay meel ku wada dukaan ninba maalin imaam noqdo kristaan oo maalin imaam ku noqdo ku daba tukato een waxaan aniga mataqan t v-ga ka fiirsanayay een reagan een tacsiyadiisii iyo mataqan janaazadiisii kolley muslimiin iyo kristaan baa isla tukanayay iyo mataqan yahuud iyo iyo buuda intuba safay ku wada jireen waa wada tukanayeen waxaa lagu duugay oo lagu aasay waxatal adyaana lagu duugay waxa weeye nin walba saad alla u taqaan utuugaa le ya meeshaa lagu wada tukanaya marka marka marka sidaasaa dhacday waa kuwa hadda joogo ood idin hogaamiyood maqashaan raadiyaasha ka aragtaan ood meelaha ka aragtaan wax kaa fog ma aha wax fog ma aha wax la yaable ma aha halkanaad mataqaana maniyaa bursan ku haynaa mataqan qaar badan oo sameeyo caruurtiiba intay wada caruurta gaalada uga wada tukada yir qoloba mar ha dukato hala isfiirsado maca isu soo dhawaasha yani taqaarub ya taqaarubku muxuu keena indimaaj keena indimaajku muxuu keena insihaaru keenaya indimaajku isdhexgelid waay insihaarkuna la isku milmo waay sokoray caana isku walaaqaday ya mataqaana waa isku milmayaan marka intaas wey inta laydinka doonayo marka uma dhexeeyo farqi ma u dhexeeyen ilaa mataqaana al- alwalaau lilah walbaraau miman yuxaadiih marka waxatal almaan ad- adyaanka iyo calmaaniyada iyo axsaabteeda mu- mutafariqada ah oo kala duduwan oo la leeyahay hanti goosi iyo hanti wadaag iyo feudalism iyo magacyo badan ay leeyihiin kusoo dar waxa ka hooseeya o dhan oo liberalism iyo waxaan gay iyo lesbian la waxaan o dhan waa axsaab axsaabtan waa axsaabta halaga leexdo uu idin leeya ilahay dimuqraadiyada dadka gobol- gobolkii muslimiinta ay u sacbinayaan waxaasay wadataa oo ka hooseeya ayadu nafteedu waa shirkun billahi subxaanahu watacaala maxaa jira ayadu waxay leedahay qaacidadeeda waxa weeye xukunka waxaa iskale shacabka annaguna waxaan dhahnaa xukunka allah leh isma lihin laa xukma ila lilah in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iya xukunka cibaadadu ku xiran yahin waaba cibaadaba mujada wuxuuna faray inaan isaga waxaanan la caabudin marka haddaad tidhi koox ama keli sharci ha soo dejiyo ee aan kulligeen mataqaana ayaga sharci ka sugno allaba ha layska hilmaamo suuqa ha laga saaro arrintaas iyada ah ma u malaynaya ruux wacyi laho muslimo inuu yidhi dimuqraadiya dad muslima ha lagu dhaqo ama ha lagu dhiso ma u malaynaya inuu leeyahay qaar uscabtumaya waa arkeyna dimuqraadiya aan isku dooranayna dhahaya xataa soomaali aan aragnay marka waxaa weye taas suuragal ma aha maxaa jir dimuqraadiya waxa weeye alxukmu lil- lilshacb waay oo shacabku ciday rabaan ay doortaan waay shacabku cidda ay dooranayaan maxay tahay muxuu ka ogyahay ninkan wuxuu yahay sharcigii muxuu ka yaqaanaa islaamku sida wax ku doorto waxa weeye niman ahlulxalli waalcaqdi la yidhaah oo cilmi iyo toosni iyo daacadnimo la gogo-ay oo meel laysugu geeya dowladda islaamka soo dhisa ayagaana kor joogo ilaaliya ninkii khalad gala iyo ninkii sax sameeya kuna kontarola maca madaxweyneha marka islaamku sidaas ayuu u dhistaa dowladdiisa laakiin in gaal noo dhiso dowlad una hor joogo ouna yidhaha anaa idin talinaya waxa uu noo diidan yahay waa ogyaha meeshaan u soconno iyo waxa anagu aan dowladnimo u aaminsana muslimiin oo kutubtanada ku yaala ogyaha u yaqaan marka sidaasuu kuwa hor ordaya inaad daba joogto raba marka habeen iyo maalin oo maalinba jar kaala dhaco marka arrintaas iyada ah ha loo fiirsado waxaa meesha taal marka tana faraad waxa weeye sababu tadawuqi xalaawati aliimaan weeye alwalaa walbara sababta iimaanka macaankiisa lagu dhadhamiyo weeye yaqiinta runta ah lagu gaaro weeye xadiidkana u daliila ثلاث من kuna فيihi وaجada xalaawaة الإimaan saasaa nabig yidhi saddex qofkii ah wuxuu helaa dhadhanka macaan ee iimaanka an yakuuna الlahu warasuuluhu axabu ilayhi mima siwaahuma rasuulka yo alle wax alla wixii ka soo haray inuu ka jecel ka jecel yahay وan yuxiba اlmarأa laa yuxibuhu ila lilah qofkana uu u jeclaado isagoon u jeclaanayn alla dartii maahayna wax kale inaad qofka u jeclaato kheyraad isku tihiin iyo saaxiibaad tihiin iyo waxbaad isku darsataan iyo waa mataa nin fiican iyo waxaasoo dhan suura alla dartii inaad u jeclaato qofkaad jeclaanayso wa an yakraha inuu qofku nabcaysto an yarjica fi lkufri wa an yakraha an yarjica fi lkufri uu mataqaa nacbaysto kufri inuu ku noqdo bacda an anqadahu allahu alla marka uu kasoo badbaadiye ka bacdi kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar sidau u neceb yahay oo kale in dab ololayo lagu tuuro jirida loo dhigo xadiidkan oo saxiixu muslim iyo ahlu sunanka dham soo wariyeen waa xadiid saxiixana lakana doonay sida uu yahay inaan u raacno tashanaad waxa weeye alwalaa walbaraa marka laga hadlayo annahaa silatu alatii yaquumu calayha asaasu almujtamacu almuslim muslimka ruuxa muslimka ah ama islaamka mujtamaca muslimka ah yacni xiriirka ka dhexeeya sababta uu ku asaasmayba weeye maxaa jira inama almu'minuuna ikhwa saasaa alla na leeyahay wax kaloo ma jiraan walaalo ah muminiinta unbaa ikhwa ah fa ukhuwa islaamiya ukhuwatun rabbaaniya wey waa walaaltinimo rabbaani ah tatawaqafu cala alwalaa in la xiriiriyo ayay ku taagan tahay liahli kalimati alxaq alati laa ilaaha ila allah walbaraau man siwaahum lagana beri noqdo wax eega ka soo hara banaanka laga maro tan lixaad waxaa weeye annahu yataxaqaqu hadihi alcaqiida yani bitaxqiiqi hadihi alcaqiida caqiidadanoo la sugo tunaalo wilaayat ullahi alla xiriirintiis baa lagu gaaraa oo allah ku xiriirin markaad arintan fuliso waxaana u daliila xadiidka ibnu cabaas oo uu leeyahay man axaba fi llah wa abqada fi llah wa waalaa fi llah wa caadaa fi llah fa inamaa tunaalo wilaayat ullahi bidalik wuxuu ku leeyahay ruuxa alla dartiis u carooda ama u jeclaada u xiriiriya alla dartiis u colaadiya alla dartiis taas ayaa lagu gaaraa wilaayada ilaahay ee taas oo keliya sameeya wey wilaayat llahi lilcabdi mutacaliqat biwalaa'ihi lilah walirasuulihi walilmu'miniin addoonka yacni xiriirka uu alla xiriiriyo waxay ku xiran tahay sidau alle u xiriiriyo ee rasuulkiisa iyo mu'miniinta iyo ka beri noqoshada kufriga iyo mushrikiinta iyo munaafiqiinta iyo mubtadiciinta fusaaqda iyo inta mataqaanaa u socota sida xun ee khaladka ku socota oo laga beri noqday ku taagan tahay ilahay wuxuu leeyahy am xasibtum an tutrakuu ma in layska kiindayaad moodeen waaye markaad aamanaa bilahi tidhaahdeen walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum weli alle mausan tusin yani yani cilma dhuhuurin kuwiina jihaadi lahaa walam yatakiduu min duuni illahi alla ka sokana aan yeelanin walaa rasuulihi rasuul ka soka aan yeelanin waliijatan maxaba hoosaad wa aada hoos u jeceshiin sigoon ogaana kuwa hoos gaalada ka jecel iyo munaafiqiinta wallahu khabiirun haddaad isleedihiin taas alla ma oga wallahu khabiirun bima tacmaluun waa la og yaha waxaad falaysaana alla khabiir buu ku yahay mar haddii lagu og yahana fa yuxaasibukum calayha wa wa idinku xisaabanaya fa yujaaziikum in khayran fa khayran wain sharan fa shara sidaas weeye arrimahan ayaga ah ee ku saabsan mucaadaadka kaafiriinta iyo mushrikiinta marka laga hadlayo wuxuu leeyahay sheekh la yidhaha axmed ibn alcaqiiq raximahullah wuxuu leeyahy mucaadaadka kufaarta gaaladoo la colaadiyo iyo mushrikiinta marka laga hadlayo ogooguu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qad awjaba dalika waa waajib yeelay wa akada iijaabahu waana adkeeyey waajibnimadiisa wa xarama muwaalaatahum in la xariiriyo gaalo iyo munaafiqiin iyo kufaar alla waa xaaraan yeelay washadada fiiha waana ku adkeeya dadka xataa anahu laysa fi kitaab illahi tacaala wasunaةa rasuulihi xukm fiihi min aladilati akar ma jiro xugun ka daliil badan oo ku leeyahay bahasha tan aan ka hadlayno walaa abyanu min hada اlxukmi bacda wujubi tawxiidi wa taxriimi didihi marka tawxiidka la waajibiyey lana xarimay shirki iyo wixii lamida shaykhu lislaam ibn taymi markuu hadlayay ana taxqiiqa shahaadata an laa ilaha ila اllahu yaqtadii an laa yuxaba ila lilah waxay keenay inaan alla dartii ma wax kale wax loo jeclaan walaa yubqada ila lilah walaa yuwaada ila lilah walaa yucaada ila lilah wa an yuxiba maa axabahu llah wixii alla jeclaada jeclaan wayubqada maa abqadahu llah wixii alle u caroodana waa u caroonay subxaanahu wa tacaala muwaalaadka kufaarta xiriirinta gaalada iyo in aan laga beri noqonin waxa weeye yusabibu atraara lilmuslim kaiira yani atraar fara badanay muslimka u sababtaa ya acdamuhu waxaa weeye alkufru biاllaahi u geysaa qofka inuu kufriyo ilaahay wاlkhuruuja can اlmilati nacuudu biاllahi min dalik inuu diintaba ka wada baxo walaa yuriiduuna laka khayra bal taas ogow inaanay gaala khayr kuu doonayn abadan sida ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala maa yawadu aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayri min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu du lfadli اlcaiim marka gaalow ma jecla inta kufriya ma jecla ahlu kitaabkaba ha noqoto iyo mushrikiintuba intaasaa gaalo laysku yihaah an yunazla calaykum min khayri min in ilaahay khayr idin siiyo maba doonayaanba laakiin ilah baa ku khaas yeela raxmadiisa cidduu doono oo min cibaadihi kamida ilaahay baana fadli dheeraada iska leh oo weyn wuxuuna siiyaa muuminiinta iyo ciddii awliyadiisa ahoo raacda oo xiriirisa asaga iyo int intii jecel aayadda kale waxay leedahay wadda kathiiru min ahli lkitaabi in badanoo kufaara waxay jecel yihiin low yaruduunakum bacda iimaanikum kufaara inay gadaal idin celiyaan markaad alla rumayseen kabacdi oo ay kufaar idinka dhigaan sababtuna waxay tahay xasadan min cindi anfusihim xaasidnimo laabtooda ku jirta awgeed ee inaan xaq wadano way ogyihiin kulligood marka laysu geeyo min bacdi ma tabayana lahum lxaqu markay xaqa ogaadeen kabacdi sidaas noo xaasidayaan aayaadkan iyo keyrkood wuxuu caddaynayaa hagarta iyo dibindaabyada ay nagu wadaan iyo tarabuska iyo dabajooga wejiga ay geedka noogu hayaan islaamka oo lugoyadiisa ay raacineen iyo inta raacsan islaamka marka kamaa fii qowlihi tacaala wadda daa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum waxay jeclaadeen ahlulkitaabka qaar ka mid a hadday idin baadiyeyn lahaayeen xaqa yani cagtiina gefsiin lahaayeen waddada runta ah wamaa yudiluuna ilaa anfusahum laakiin ogow waa arrin ilaah wato waxaa naftooda hin baadiyeema wamaa yashcuruuna laakiin may ogaa iyagu walidalika jaaءat aayaatun kahiira fi taxdiiri اlmu'miniina wa nahyihim marka waxaa noo timid aayaad fara badan oo burinaysa muslimiinta uga digaysa arrintan iyada kana reebaysa in ay dhegaystaan gaalada kufaarta caamatan inay dhegaystaan ahlulkitaabka khaasatan ama la adeeco ama laga yeesho awliye lagu daydo ama loo qalloocdo ayaga yani garabka lagu qabsado sida ilaahay leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum nnaar gaalada irtikaanka xoogaa yar ad u qalloocato oo warkiisu ku cajabgeliyo oo saaxiibtinimadiisu ku cajabgeliso baabuurta ay dayrada samaysaa aada u bogtayo guryaha xoogaa irtikaan wey yah walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu marka kuwa dulmiye kufriyey ha u qalloocanina xaggooda ha u janjeersanina fatamasakum naaru markaas ay naaru idin gaarto saasaa nala leeyahay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica milatahum raallina kama noqonayaan labadan qolee la sheegay ilaa aad diintooda raacdo ood kufri bawaaxa ku dhacdo oo tiraa islaam diiday bal ragga qaarkii waxay sheegeen in kitaabka dhulka la dhigo ku joojoogso la yidhaahdo in ku kaadi la yidhaahdo haddaad run sheegayso kiniisadan gadaasheena waa buuxdaa ilaa saddex boqolaa lagu sheegay ee soomaaliya waxaa wey war maysu haynaan u malayna ninba gurigiisu ku haydaa eridkiisa haddaw xirto wuxuu yidhaahdaa balaayay haddaan bulkaya kaa gelin marka waxaa weye balaaya saas kugu moogaan mayso halkaasay ka buuxaano dadka soomaalida lagu gaalaysiinaya inta la gaalaysiinayo laga dhigayo ee nasaarada waxaa ka daran inta mulxidkan diinlaawaga laga dhigayo oo iskuullada iyo mataqaana diin oo dhan looga baabina qalbigiisa maxaa jira diintu qalbigiisa hadday ka baaba'do asigaaba tartiib uu gelaya si sahla dhib male saa soo doonanaya markaas laakiin diinta in lagala dagaalamo iyo mataqaana iimaanka qalbigiisa ku jiraa muhima marka sidaas raalli naga noqon mayaan ilaahaana noo sheegay cid ka dambaysoon ka dhegaysanayna ma jirto yahuudi iyo nasaar ilaa aan diintooda raacno marka sidaas ayaa ilaahayna leeyahay markuu noogu dhawaaqaya ilaahay waana didka waana kamid aha jirtay in tud yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin waxaad dad yahuud iyo nasaaro raacdaan ay in tudiicu aladiina kafaruu gaala haddaad raacdaan od adeecdaan amarkooda iyo nahyigooda aada adeecdaan yaruduukum calaa acqaabikum meeshii laga yimid ay idin celinayn kufriyaa laga yimid waad ogtihiin an umalaya diyaana almuxamadiya ka hor dadku caalamka kufriyaa lagu wada jiray fatanqalibuu khaasiriina waxaad laabanaysaan adinkoo hoogay oo ba-ay khasaaradu waxa weeye in aad nafsadaada ay naar ku dambayso waay adan kasoo bixin weliga aayadda kale in tudiicuu ladiina kafaruu in tudiicuu he in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba gaalada qaar kamid a haddaad ku dayataan yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriina maanta iyo berri iyo berri dambe waxaa la dhigayaa baadiyada kuwa ugu waaweynay conventionada iyo lagu dhigaya dad soomaaliyana dhigaya munaasabaduna ay tahay sanadiineedka mataqaana nasaarada aa loo jeedinaya iyo chrismaska ayaa lagu mataqaanaa weyneynaya marka waana dad muslimiin asalkoodu ahaa soomaali ah weliba aad baana lacagta lagu galaa u badan tahay saasaan maqle baadhiyaal fara badanay soomaalidu kala duwanay samaysanaysaa marka waxa weeye waa dad diintood waxa kan sanadkan miilaadka lagu sheega ciisa dhashay ciisuhu waa ilaah ay caabudaan markaa yaa sanadka u dhashay wey haddii la yidhaahdo christmaskuna waa markau dhashay la lakin waa been labaduba ujeeda xaqiiqa ma hayaan waa iska samaysteen ayaga wakti dhowaa la sameeyey marka waxyaabahaas oo dhan ayaan ku jiraa marka in la ogaado caruurta looga digo hadaayaadka ay soo qaadanayn diid la yidhahdo usan qaadanin ama uu xooro markau ka qaado shalawda ku rido maxaa jira tashjiic waayo ilmaha yaryar kuwa aan xataa hadalka baran oo mataqaanaa heer starka ah hadiyaaday soo siiyaan kulligeedna waa mary christmas ha ku wada qoran mary christmas hadde waa kelimad kufri ah sideedaba in lagu dhawaaqana ma banaana in looga shukriyana ma banaana in la yidhaahdana ma banaana marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku saabsan yihiin waay ilaah yaa weli laga dhigtaa yaa la daba kaca yaa lagu daydaa ilaahay subxaana watacala wuxuuna leeyay inamaa waliyukum allahu warasuuluh waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna zakata wahum raakicuun ya weligiina wax kala maahine cidda aad daba kacaysaan allah wey warasuulahu wey waladiina aamanuu baa la yidhaha aladiina yuqiimuuna asalaata muminiintaa lasii kala saaray aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun oo mar walba tukanayaan oo sujuudayaan kuwaa wey waman yatawala allaha warasuulahu muxuu helayaa marka ruuxa alle rasuul dabakaca waladiina aamanuu qofka dabakacamo faina xizba allahi hum lgaalibuun yacni waxa weeye xisbiga ilaahay waa kuwaas kuwaas ayaana gacan sarreynaya marka ugu dambaysa macrakada iyo loolanka socda qoladaasay gacantooda ku dambaynaysaa marka waxa weeye gaalada waxa looga fogaanaya waxa weeye arrinkii anaga soo gaba mataqaana gunaanadayna waxa weeye sida gaalada muwaalaadka kufaarta ama xiriirinta gaalada iyo jacaylkooda iyo maxabada amuur waxa weeye aan soo sheegi doono oo si gaaban insha allahu tacaala loo soo gaabin doono waxaa kamid a atashabuhu bihim fi libsi walkalaami walakli cunitaanka iyo hadalka iyo dharka in lagu shabaho sidoodii loo qaato socodka iyo salaanta muqaabalat alasduqaa oo kaleeto in sidoodii loo hitiyo lug laga boodo dharka siday isugu mataqaa u socon jireen weliba kuwa xaqiirinta u hooseeya gaaladan ku dayanaa anagu mataqaana oo gaal gaal waa gaale yani iyagoo gaal ah ay xoogaa qaarkood ka xishoodaan waxa qaarkood marka anagu waxaan ku dayanaa dabaqa sufla ayaan ku dayanaa ma ogtahay sida dharkaa loo qaataa lug baa laga hitiyaa madaxaa la qamaamutaa wixii la samay jira maxay gambooyinka gabdhaha la qaataa il yar bay xirtaan wiilasha soomaalidu dhegana waa durtaan waad aragteen waa u malaynayaan marka waxyaabaha ugu xunxun oo la sameeyo wey tan labaad waxa weeye yani kayfiyada juluuska fadhiga iyo matalan gacmaha jeebadaha un lagu hayo marka xuduurka acyaadooda la tago ciidaha meeshay ku dhiganayaan ama loogu tahniyadeeyo waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay tahay muwaalaatulkufaar in laga fogaado ayaana waajib ah waxaa kamid a nagaanshaha lagu nagaado gaalada dhexdooda marna laga bixinba oo aan laga guurin lanaa niyeysnayn in laga guuro qofkay u suura gasho liajli alfiraari biddiin inaad diintaada la cararto la baxsato inta yaroo iimaankaha qalbigaaga ku jirta iyo owlaadaada aada la baxsato ilaahay dartiis ta saddexaad waxa weeye in loo nusha tago loo fasax tago wadamadooda qofkii banaanka ka jira qaradi nusha wa mutcata nafs inuu kusoo raaxayso isleeyahay tourism u aad siyaaxa iyo waxa la alicjaabu bihim in ayagiiba lala cajabsan yahay seebay waxaan u heleen laleeyahay waxay heleen ma jirto itikaaduhum bidaanatan in laga yeesho kuwa hoosaanku wadayaal saaxibo mustashaariin la taliyayaal gaaladii laga dhigto fii mayaadiin alcaama yani inta dawladda arrimaheeda xudumaheeda iyo rubunadeeda waaweyn iyo walkhaasata yaryar wakhaasatan jeeshka iyo dhaqaalaha iyo meelaha muhimka ah gaalada in layska ogeysiiyo ma banaana taariikhdooda laga taarikh yeesho khusuusan taarikhda miilaadiga ah oo mataqaana acyaad diini ah waaye ka taarikhi lmiilaadi oo hadda aan ku jirno iyo ciidaha yahuudda sida bass over iyo wixii lamida hanaka iyo habi hanaka ay waxba isdhahaan waad aragteenan u malaynaya waxaa waay ciidda nayruuska waa la mid oo soomaaliya waa laga dhihi dabshidka waqtiga la dhihi jiray wada taqaanaan oo laga boodi jiray weliba ictiqaadu xafalaati almawaalid annabawi mawlidka nabawiga la dhigo waa ka mid sababtu waxay nooga timid ya waa isla mid waay isku halka meel waay isku maalintaas waay waxaa weye waa ciiddaasi naga soo gaartay waxay ahayd ciid oo ah qolada le qolada caabuda matalan qoraxda iyo dabka caabudaan marka ay naga soo gaartay cibaadada waana soo gaartay runtii waxaa kamid a mawaalida la dhigo maxaa jira markay arkeen in nabiyullaahi ciisa dhaladkiisa dhalashadiisii mar loo nisbeey ciid weyn ay tahay annagana waxay dhahen sidoo kale maan yeelno nabigeena anaguna xusno sanadka haddii a markau dhashay markaasaa meel walbo caalamka islaamka ah mawliid laga dhigay markaasaa fooxa banaanka kaaga hor imaanaya iyo mataqaana iyo mataa keylada yeera diin ahaanaana loo niyeysan yahay mawliid nabiyullaahi moxamed ma dhiganin saxaabatu rasuulillaahi khulafaa raashidiin ma dhigin taabiciintii ma dhigin iyo saxaabadii intooda kale taabici taabiciinta ma dhigin afar boqoloo sano kabacdi niman faadimiyiinoo shiica ah ayaa mataqaanaa masar markay ka talinayeen iyo mataqana maqrib alcarabi nimanka cubaydiinta la dhihi jiray ayaa bilaabay waxa mawlidka ku qoran haddii laydin akriyo yaabaad u dhimanaysaan kufriyaadka ku qoran ya wuxuu leeyahay yaa akram alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli alxaadii alcamimi burdaha ninka akriyaa yaqaana marka waxa weeye yaa akram alkhalqi nabiga ula jeedaa qof aan hoos galo maalinta qiyaama adiga ahayn ma jirto aawa ilahay cirkaan dhulka samaystay ma laga baxay isaga waa la iska daaya ya waa kan leeyahay faakifnii waajirnii ya mujiir min asaciir ya kiyaafii ya malaadii ya curuusa alkhaafiqiin aaway wax nabigi ma ilaahaad ka dhigteen ya subxaana allahi mawluudka waxa lagu sheego haddii macnihiisa laydin akriyo kufriyaadaad ka dhargeysin marka waxa weeye mawluudka annaga diin ahaana u dhageysan jirna u imaan jirnay annagoon ogeyna ciyaalhan dusha ka xafidna kulligiis ya marka waxa weeye walaalayaal waxa weeye diin ma aha mawaalida nabowiga ah waa lagu kufriye nabiga ma dhihin aniga halay tuugo weligiis qofkuu yihi ma la arki karaa ituuga ma jirto nin baa wuxuu yihi in shaa allah washita marka waa naxay markaasu ajcaltanii lilahi niddan ya bal qul maa shaa allah waxdahu ya haddaad adigu doonto iyo allow yiri markaasuu yihi ma ilaah baad ila sintayo yiri ya tuu naxay ya maa shaa allah waxdahu dhaho yiri kugu filanay marka sidaasay aad maantana inaan tuugno ayaan isugu nimaada dad u dagaalamayaan weliba culimo garan waaweyn ayaan naadinaysa o dhahaysa ilahan ku shukrinayna amaanta oo kale intay ciid sameeyeen ciid nabigu waa noo sheegay laba maalmood weyna yidhi ciid ulfitri iyo ciid ul adha ciid saddexaad ma laha muslimiintu ciid waxaa la yidhaha wixii sanad walba soo noqda oo la sameeyo ama maalin macluuma la sameeyo ama usbuuci la sameeyo ama masalan la sameeyo shahri ama sanawi la sameeya ciid la dhahaa ciid ay liicaadatiha kula sanatin aw kula shahrin aw kula usbuucin taasaa ciid la dhahaa marka walaalayaal waxa weeye inaan dhahno annaguna bidaceennu waa bannaan yihiin kuwa gaaladana wax ka sheegno xaq iyo garsoor midna ma ah tan loo sameynao nabiyullaahi ciisana waa khalad tan nabigeenna loo sameynana waa khalad labaduba khalad weeye wax gaalada laga soo qaatayna w birthdayna gaalahaba qabto muslim ma leh muslimku muxuu ixtiraama xaqiiraa tahay lagu yidhi miskiin waxa weeye laga abuuray biyo guraaya haddii alla gura berina uraya good u socdaa tahay maxaa dhalashadaada laga weyneynaya maxay weynanhay leedahay ya allah weyn keligiis marka waxaa kamida gaalada waxaa looga foonay in magacyadooda laysku magacaabo john iyo george laysku magacaabo iyo michael iyo wixii lamida marka iyo waxyaabaha sidaasoo kale ah qofku markuu yaabo waan arkay sidii gaalada bay u dhawaaqaan exclamation mataqaana markiska iyo ku dhawaaqa mataqana o gaash ay ku leeyihiin sidii gaalkii u dhawaaqay sidii gaalkii u yaabay war wax kale yaa rabbi maa tiraahd ya allah maa tiraahd ya maa tiraahd waxyaabaha ku banaan maxaad gaal isaga dhigaysaa waxa way isgaal baa la yidhaha ninkaas ya isgaal waa isgaaleyn macnaha hadduu heli karo intuu iscadeeyo oo sidii gaalka baar yeela lahay runti lakin ma heli karayo mma suuradaas waxa weeye mushaarakatun fii acyaadihima kamida aw musaacadathum fii iqaamatiha inuu la wadaago ciidda ama uu mushaarakeeyo ama ugu kaalmeeyo nalalka xirxiridooda iyo tahmiyadii mawsimka ciidda oo muctaadka ah in la ammaano gaaladoo la faaniyo waxa ay ku sugan yihiin ama madaniya ama xadaara ah iyo laga yani lala cajabo mahaaraadka yani tecni technicalka ay samaysanayaan iyo waxyaabaha la yidhaahdo mata technologyda adoon fiilinin caqiidadooda baatilka ah iyo diintooda munxarifada ee faasidka akhlaaqdooda saaqidadaah adoon eegin maxaa jira maantay sharafka qofka waa baaba-ay inta iyo yurubba sababtoo ku baaba-ay ninkiyaa la guursanaya ninka la guursanaya waad aragtay ma fiirinaysa waxaas waxaad leedahay dayuurada dabaabada ay samaystay muxuu sameeyey wuxuu joogaa asfala saafiliin bani aadamka ilaahay wuxuu abuuray laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim uma radadnaahu asfala saafiliin ma asfala saafiliinay joogaan inxidaad u dhiman ay kasii hoobanayaan oo adduunyana ma jiro meel kasii hooseysa marka marka wuxuu leeyahay sheika kan in gaalada loo istikfaar weydiiyo waa xaaraan in loo naxariisto allahu raxmada la yidhah waa xaaraan kuwooda dhintay kuwooda noolba ama lagu shakiyo kufrigooda la yidhaha kuwaanu gaalo maahan wadaad khudba ku akriyaan arkay gaalada naloo sheega maayo kuwaanu gaalo maahan islaamka u sharxa u sheega ya saasaa culummadii iyo dadkii ahlulcilmiga ahay saas u dhawaaqayo dadka ay mata tabinayeen ay lahayn waa dad fiican abulwafaa ibnu caqiil wuxuu leeyahay haddaad doontid inaad ogaato muslimiinta meeshay ka taagan yihiin ahlu zamaanka ha fiirinin siday masaajidda irdahooda isugu cariyayaan sida ay jawaamicda iyo u tegayaan masaajidda waaweyn amaba qayladooda ka dhacaysa mowqifka xajka iyo cumrada bitalbiyati ay leeyihiin labayk ya fiiriba uu yidhi la socodkooda la socodkooda iyo saaxiibtinimadooda gaalada eeg buu yidhi halkaas ayaad ku ogaanaysaa yani liacdaa illahi siday saaxiib uleeyihiin islaamka sidaasaad ku ogaanaysaa iyo xiriirinta gaalada ay la leeyihiin marka waxaa sidaasoo kale in laga go-o oon la xiriirin oo mataqaanaa loo sheego xaqa laakiin aan lagu dayanin ruuxa muslimkaa ku waajibaya in laga digtoonaadana asxaabulbidaci waalkhuraafaat waalahwaa kuwa hawadooda raaca ama bidaca oo muslimiinta kamida kaladiina imtala'at bihim alardu marka hana laga fogaado kufaarta iyo waxa ay afuufayaan oo min shubahin wa shahawaat ah aqulu qawli hada waastaqfiru llah alcadiim aljalil lii walakum asalaamu calaykum waraxmat ullahi